بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة إن شاء الله قلبت waxaa halkeedii ka sii socon doontaa muxaadaradeenni ciwaankeedu ahaa rafcu lmalaam can jamaacati اlictisaam shalay waxaanu ka soo warrannay taariikhdii dacwada ee ay jamaacadu lahayd iyo waxyaabihii injaasaadka ahaa ee wanaagsanaa ay qabteen waxaa kaloo aanu ka warrannay altacaamulu maca alakhtaac kayfiyada loola tacaamulayo akhtaada yacnihii ay jamaacadaasi ay ay samaysay waxaa kaloo in sha allahu tacaalaa galabta noo sii socon doonaa qeyb kale oo muhima oo ku saabsan shubahaad fara badan oo markaa lagu soo arooriyey jamaacada iyo usuul la sheegay inay ku khilaaftay ahlu sunnati waljamaaca oo beryaha dambe runtii meelaha tawaasul ijtimaaciga wadisabyada facebookyada meelaha lagu faafiyey in usuul ay jirto markaa jamacat alictisaam bilkitaabi wasunna ay markaa ku khilaaftay ahlu sunnati waljamaaca marka arrinkaasi madhabba maxaa ka xaqiiqo ah in sha allahu tacaala galabta ayaa culimmadu ka jawaabi doontaa waxaa uga horeynayaa asheekh cabdilqani cali aadam alcayni falyatafadal mashkuura
alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin xamda kahiira طayiba mubaaraka fiih kama ynbaqii lijalaali wajhihi wacadiimi sulqaanih wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi اlkariim wacalى aalihi waصaxaabatih wالtaabiciina lahum bإxsaan ilى ywm اddiin uma ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mowduucii noo soo socday shalay waxaynu soo qaadanay qeybo madkhal ah in sha allahu tacaala maantana waxaan rajaynayaa waa mucdi iyo halkii baytulqasiidku ahaa waxaynu tilmaamayna in sha allahu tacaala kelmadda tan aan jeedinayo iyo kelmadda sheekh mukhtaar ee ka dambeysaba sida walaalku sheegay waxyaalo la yidhi waa usuul ama usuulba ah oo la yidhi waxaa manhajka ahlusunna waljamaca ku khilaafsan jamaacada jamacat اlictisaam maxaa ka jira maxaa ka saxan ayaynu in sha allahu tacaala qeyb ka qaadan doonaa si guud waa qodobo la dhihi karo runtii marka si loo eego qodobo iska maxduud ahoo laysu yeedhiyo oo ama whatsapp ha lagu qoro ama facebook ha lagu qoro ama muxaadaraadka qaarkoodba ha lagu dhex sheege misaal ahaan anigu waxaan uga soo qaadanay oo tawsiiq ahaan aan uga soo qaadanay warqadaha kan i hor yaalla walaalaha qaarkood baa qoray oo weliba ragga walaalaha salafiyiinta ee magacaa hadda wata raggooda ugu waaweyn ee culimada ah ayaa runtii qoray oo aan sheegi doono halka kan waxay ku qoreen qodobo ayaa nin ka midu ku qoray ilaa toban qodob tobankii qodob ayaa iyagoo dhowra ay tacliiqiyeen tusaale ahaan unbaan taa usoo qaatay inta badanna inta lagu celceliyaaye waa tobankaa qodob iyo inta iyagu ka tafriiciyeen oo ama mararka qaarkood la buunbuuniyo oo la badiyo marmarka qaarkoodna waxoogaa lagu daro waxa la yidhaahdo alqaaz iyo waxa la yidhaahdo been abuuro kale iyo waxyaalo la midka ah maqaalka kan dabcan intiisa hore waxaa qoray asheekh moxamed xuseen jaamic ayaa la yidhaahdaa wadaadka qoray su-aal baa la weydiiyey malaha la yidhaahdo hal firqat اlictisaabi min ahli الsunati waاljamaaca su-aal saasoo kale u dhigan jamaacat اlictisaam bilkitaabi wasunna firqadaasi waa say hadalka u yaahdeen ahlusunna waljamaaca miyaa kadibna hadalkaa u jeediyey inta hore aladii actaqiduhu waadiinu اllaha bihi anahum laysuu min ahli الsunati waاljamaaca لأنهم مخالفون من أهل السنة في بعض الأصول وفي جزئيات كثيرة intaa markuu yidhi wuxuu sheegay wuxuu ku magacaabay mujmalka masaailka ay ahlusunna waljamaca ku waafaqsan yihiin toban qodob buu sheegay toban ay ku khilaafsan yihiin toban qodob buu sheegay tobankii qodob ayaa waxaa tacliiqiyay afar sheekh sheekh axmed iid sheekh ciise cabdiwahaab sheekh muuse tarax sheekh cabdilaahi berberaawi afartaas sheekhna way tacliiqiyeen oo ka daba tageen tacliiqa marka habkay u wadaan nin walba intuu ninkii hore waxa la yidhaahdo baarigo oo waxa la yidhaahdo camalka wanaagsan uu sameeyey iyo idaaxa uu diinta caddeeyey ee uga mahad celiyo ayuu asaguna intuu kusii dari karo ama kii uu sii faahfaahin karo ayuu ku daray intaanan gelin jawaabaha iyo qaybta inoo noqon doonaan waxoogaa maqaalkan meesha ku qoran kana hadda dabcan meesha ku hayo marka la isweydiiyo qiimihiisa oo la qiimeeyo ama ha noqdo qiimaha cilmiga ee ku jira ama ha noqdo ammaana cilmiyada uu xambaarsan yahay waxaa ka soo baxaya dhowr qodob qodobka koowaad waxaa weeye waxaa ku jira akaadiibun waiftiraa'aat been abuurasho tiro badan iyo iftiraa'aad baa ku jira saynu arki doonno tusaalayaal ka keeni doonno waana wax qiimihiisa cilmiga ah iyo kiisa ammaan ahaanba hoosu ridaya raggaa iska daba tegay waaweynna mid keliyo ausan baraarujin waa qodob waxaa kaloo ku jira cadamu tawhiiq inuusan lahayn waa war la dhihi karo intiisa badan laa azimata laha walaa khadim hogaaniya meel loo raaca ma leh waa la qoray waa hadal qoran hal meeloo la yidhi jamaacada lagu haysta halkaa ku tidhi kuma jiro manhajkaan laga soo qaadanin bayaanay jamaacadu leedahay baan laga soo qaadanin war meel lagu sheegay baan laga soo qaadanin intiisa badan saasuu u socdaa gaar ahaan qodobadaa la cuskaday waa war uun sidaa loo taxay oo aan tawhiiq iyo meeluu ku yaalla midna aan la sheegin kaasina waxay khilaafsan tahay ammaana cilmiyada ahlulcilmiga lagu yaqaano ayay khilaafsan tahay waxaa kale oo ka muuqda oo ku jira nooc khalqi iyo isku dhex dar ah oo masaa'ilka loo sawirayo siday yihiin si aan ahayn oo laba dhinac baynu ka tusaaleyn karnaa maalan marmarka qaarkood waxaa la samaynayaa masaa'il fiqhi ah oo casri ah oo nawaasil ah ayaa waxaa loo sawirayaa oo loo tilmaamayaa sidii masaa'il qadciyahoo kale oo aan laba isu khilaafsanayn markaasaa waliba waxaa laga dhigaya aslu min usuuli ahli sunnati waljamaaca markaasa waxaa ladhahayaa fulan iyo fulan baa khilaafay saa daraaddeed waa ahlubidac ama jamaaca xiblaha khilaaftay saa daraaddeed waa ahlubidac waa masale fiqhiya casriya naazila oo aragtida culimmadu isku khilaafsan tahay taasuna insha allahu tacala tusaalaynu ku arki doonaa waxaa kale oo iyadana ku jirta oo baabka gelaysa oo ka muuqda qodobadan meesha ku qoran qaab kale oo khaldiga asaguna mas'alo suuro leh iyo mas'alo kaleoo suuro leh inta la isu xambaariyo in mas'aladaas suurada lahay adiladeedii la saaro mas'aladan kale tusaale ahaan marka laga hadlayo masalan sida dib inooga imaan doonta jamaacaadka dacawiga ah ee shaqeeya ee caalamulislaami ka jira oo aynu arki doonno mas'alo dib ka timid iyo waxa keenay waxna shalay aynu ka soo tilmaannay ayaa waxaa loo rakibayaa oo loo sawirayaa sida firaqii axaadiista rasuulka ku soo arooray calayh salaatu wasalaam oo kale kadibna in allaala intii adilo qur-aan iyo xadiis ku soo aroortay firaqa ayaa garhka loo gelinayaa taasina waxaad mooddaa nooc waxa la yidhaahdo asaalo la-aan ah in ay tahay baad mooddaa intaasi waa runtii waxa ka muuqda qiimaha cilmiga ee ka muuqda qoraalka kan la qoray weeye waxaa kaloo cajab ahoo runtii aada iyo aada wax loola yaabo ah wax qariiba maaha wax cusubna ma aha weligeed way iska jiri jirtay nin walba wuxuu isagoo usuulu yaqaano iyo wax yaroo kabkabtay oo gaar ah intuu tiriyo midhiyo hebel iyo hebel la yidhaahdo afar ardayna qaybsiiyo in laga dhigo usuul qofka khilaafayey manhajka ahlusunna ahlusunna waljamaaca aw khilaafay wax iska soo jiri jiray bay ahayd intaa haddaan ka gudbo qodobadaas qayb ka mid ah ayaan si koob kooban jawaabtooda insha allahu tacaala u dul marayaa markaan ka jawaabaynana laba qodob baan insha allahu tacaala cuskanaynaa qodobka koowaad waxaa weeye masaladaa inaan si kooban u sheegno manhajka ahlusunna waljamaca wuxuu ka qabo kadibna inaan sheegno jamaacada waxaa loo nisbeeyey hadday manhaj ahaan tahay iyo manhajkeeda iyo haddii ay waaqic ahaan tahayba waxaasi waxay ku sifaysan tahay ama ay samaysay ma yahay waa qodob masaa'ilkaana laba weeyaan si kale marka loo eego qayb waxaa weeye waa masaa'il cilmi ah oo sharci ah oo in masalan waxaasu au xaaraam yahay ama ausan bannaanayn ama manhajka ahlusunna waljamaaca uu khilaafsan yahay aan cidno isla diidanayn laakiin kadiban wa buhtaanan jamaacadan dusha looga saaray waxyaalaha qaarkoodna waa waxyaalo fiqhi ahoo la isku khilaafsan yahayoo jamaacaduna sidan qabtay qofka ku aadaynayaana sidana uu qabay kadibna uu ka soo qaaday asl min usuuli ahli sunna waljamaaca inuu yahay saana uu dusha kaga saaray tobankaa qodob ee laba qodob oo issoo hoosgelaya baan horraysiinaya qodobka sideedaad waxaa ku yaala uu leeyahay wadaadku waxyaalaha ay ku khilaafeen manhajka ahlusunna waljamaca waxaa ka mid ah ama mukhaalafaadkooda waxaa ka mid ah akhdu silaaxi cala almuslimiina idaa sanaxat lahum lfursa inay muslimiinta u qaataan hubka markay fursaddu u saamaxdo qodobka sagaalaad oon isleeyahay kaasay isku dhow yihiin ayaa wuxuu leeyahay laysa lahum mowqifun waadixun fii taacati wulaati اlumuuri wa cadami اlkhuruuji calayhim bal kasiiru min shabaabihim yactaqiduuna alkhuruuja cala alxukaam wa shuyuukhuhum gaariquuna fii buxuuri الsiyaasati wa dukhuuli اlbarlamaanaat qodobkan dambe sagaaladan akhriyay intiisa hore oo tilmaamaysa jamaacadu mowqif cad kama leh gelitaanka waxaan leeyahay adeecitaanka la adeeco wulaat lumuurka iyo inaan lagu bixin iyo waxaad moodaa waxay soo hosgelaya ama isku dhow qodobka hore oo ah akhdu silaaxi cala lmuslimiina idaa sanaxat lahum lfursa muslimiinta in hub loo qaato marka ay waxa la yihaahdo fursadda u saamaxdo waxay isu hosgelayaan dabcan wulaat lumuurka ay sheegayaani dee waa wulaat lumuurka muslimiinta ah oo dadka muslimiinta u taliya weeyaan saynu insha allahu tacaala ku arki doono inoo soo socota laba masalaan markaa insha allahu tacala intaa u kala qaadaynaa mas'ala waa masalada hore ee ku saabsan alkhuruuju cala alxukaam oo ay aada ugu soo celceliyaan walaaluhu oo ay leeyihiin jamaacadu waxay qabtaa xukaamta muslimiinta in lagu baxo oo lala dagaalamo shalay markaan kasoo warramaynay taariikhdii jamaacada waxaan soo sheegnay inaysan marna dhicin fi taariikh xaakim hebel la yihaahdo oo lagu baxay oo lala dagaalamay marna inuusan dhicin waxaan nidhi walaalahanu ka sugaynaa insha allahu tacaala inay noo sheegaanoo ayna yihaahdaan xaakimka fulaan la yihaahdo ayaad ku baxdeen ama jamaacadaas ay ku baxday cabra taariikhiha iyadana haddeer way ku celinaynaayo waa sidiio halkiiba inoo joogtaa insha allahu tacaala markay inoo keenaan ay yihaahdaan hebel buu ahaayo waktigaa lagu baxay ayay jawaabteeda yeelan doontaa masalada ku saabsan xukaamta in lagu baxo muslimiinta manhajka ahlusunna waljamaaca runtii waa macruuf oo inaa wakti badan ku lumiyo waxay la tahay dalabatulcilmiga iyo cidday dhegaysanaysaa inaysan iga baahnayn hal qodob waa isagu waa muqadim ahaanoo muslimiintu inay imaam samaystaan waa waajibun bilijmaac cid imaam ah oo umuurtooda hagta oo madax u noqotaaye waa ijmaac ijmaaca dadka soo guuriya waxaa ka mid ah alimaam almawardi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay wacaqduha liman yaquumu biha fi lummati waajibu bilijmaaci wain shada canhum اlasam ninka alasam la yihaahdo abubakr cabdiraxmaan ibnu kaysaan alasam oo shaykhu lmuctazila ahba ha ka shaadoobe eh ahlu sunnuhu way isku waafaqsan yihiin inay waajib tahay muslimiintu inay xaakim samaystaan iyo nin madaxu ah waxaa kaloo soo guuriyey kaas wuxuu ku yihi hadalka alaxkaam sulطaaniya sabxada shanaad alimaam اqurطbi raximah اllahu tacaala fi tafsir ayuu isaguna kusoo guuriyey walaa khilaafa fi wujubi dalika oo caqd imaamadu ka hadlaya bayna اlummati wa bayna اla'imati ila ma ruwiya can اlasami xayثu kana can الshariicati asam wakadalika kul man qaala bqowlihi waاtabacahu calى madhabih isaguna intii hore unbuu tilmaamay maawardi tilmaamayoo wuxuu leeyahay ninkaa asam la yihaahdo oo asagiyo ciddii raacdaba in dhalacaayeen oo muctasiliga ah mooyaane muslimiintu way isku waafaqsan yihiin inay waajib tahay in la sameeyo nin amiiru ah oo madaxu ah tafsiirka juska koowaad sabxada laba boqol iyo toddobaatan iyo afar buu saa kusoo guuriyey axaadiista nebiga kaga soo aroortay calayh salaatu wasalaam waa axaadiis aada u tiro badan oo runtii macruuf oo la wada yaqaano oo kutubu sunna aada ugu badan imaamu albukhaari raximah allahu tacaala wuxuu baabeeyey kitaabka saxiixa ah baabu qowli اllahi tacaala waaطiicu اllaha waaطiicu rasuula wauli اlamri minkum sidoo kale isla kitaabka saxiixa dhexdiisa wuxuu baabeeyey baabu الsamci wالطaacati lilimaami maa lam takun macsiya imaamu nawowi raximah اllahu tacaala axaadiistii saxiix muslimka ee asaguna wuxuu u sameeyey baab ah baabun fii طaacati اlumaraa'i wain manacu lxuquuq xuquuqdaba ha diideena in la yeelo umarada juska labiyo tobnaad safxada laba boqol iyo labaatan iyo shan ayuu kusoo guuriyey axaadiistaas culimo badan waxay tilmaameen inay tahay axaadiis ama mutawaatir ah ama xadu tawaatur ku dhow oo alimaam sadrudiin asulami raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay وqad ruwina fi اأxaadiiث الصxaax اlati balqat xatى التawaatur أw kaadat an tabluqa أmr النabiy slى الlah عalayh وasلam bالطaacati والsamci liwaliyi الأmri وmunaasaxatihi وamaxabatihi والducaaءi lahu risaalo طaacatu sulطaan la yihahdo صafxada afartan iyo شhan buu kusoo arooriyey axaadiisteedu marka axaadiista saa mashhuurka ah oo runtii mutawaatir ah weeye kutubta caqiidadana dee alabatulcilmi si qaarkaa yaqaana runtii iyo say mashhuurka u tahay haddaan dhowr ka soo qaado maala tabwiibaadka keliya alimaam abilqasim moxamed ibn xusein alaajuri oo laba boqol iyo sideetan iyo toddobadii dhintay fii kitaabi shariica raximah llahu tacala wuxuu leeyahay baabu samci wاطaacati liman waliya amra اlmuslimiina wاsabri calayhim wain jaaruu watarki اlkhuruuji calayhim ma aqaamu salaa juska labaad juska koobaad safxada laba boqol iyo sagaal taxqiiq cabdillahi bni cumar alimaam abilqasim allalakai raximah llahu tacaala usul ictiqaad ahlisunna waljamaaca ayuu isaguna kusoo guuriyey baabkaa u eg ou leeyahay siyaaqu maa ruwiya can الnabiy salى اllahu alيه wasalama fi طaacati اla'imati wاlumaraa'i wamanci اlkhuruuji calayhim alimaam ibn abilcaasim raximah llahu tacaala fi kitaabi sunna isaguna wuxuu ku keenay baabu ma yajibu alay ma yajibu cala alraciyati min annusxi liwulaatihim iyo baabkaa ka dambeeya baabu kayfiyati nusxi raciyati lilwulaa oo isla isagana kitaabka laftigiisa juska koobaad sabxada toddoba boqol iyo shan iyo soddon iyo rasaa'ilka macruufka runtii imaamu axmed laga wariyey oo risaalada cabduus ay ka mid tahay oo lalakaaina qeyb ka mid ah uu soo guuriyey iyo imaamka cabdillaahi ibnu imaam axmed risaalatu sunna ibnu abi zamniin raximah allahu tacaala wuxuu isaguna baabeeyey baabu wujuubi samci waaaca waxaan ku darayaa oo keliya laba qodob waxaa leeyahay laba sheekh oo ijmaacaadkaas ama waxaa la yihahda madhabka ahlusunna waljamaaca iyaguna si kooban u sheegay mas'alada xarb alkirmani raximah allahu tacaala caqiidadatan au ka soo ururiyey ama uu ka soo raray ahlu sunnaha ayaa wuxuu yidhi walinqiyaadu waxaa ka mid a waxyaalaha madhabka ahlusunna ka mid ah walinqiyaadu liman wallaahu allahu amrakum walaa tanzacu yadan min taacatih walaa takhruju calayhi bisayfin xtى yجcl اllah laka mkrجa وfrجa وlaa تkرج عlى السلطان وتsmع وتطيc وlaa تnkث byctه fmaن facla ذlika fahuwa مbtadc مkhاalف للجamاعة waxaa ka soo guriyey iبن اqyim رaحimه الlahu taعalى xaadi اأrواxa صفxada saddex boqol iyo sagaal iyo sagaaشhan alimam abu cabdلaahi cabdلlahi بn mحamed بn baطة alcukburi raximah الlahu taعaalى oo saddex boqol iyo sideetan iyo toddobadii dhintay isaguna wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala alibanat الsuqra waqad ajmacat اlculamaءu min ahli اlcilmi wاlfiqhi wاlnusaaki wاlcubaad wالzuhaad min awali hadihi اlأuma ilى waqtina hada ana الصalaaةa wاlciidayn waminan wacarafaatin wاlqaswa wاlxaja wاlhadya maca kuli amiiri barin aw faajirin waإcطaa'ihim اlkharaaj wاsadaqaat wاlacshaar isaguna hadalkaasuu soo guuriyey hadallada dhammaantood waxay tilmaamayaan manhajka ahlusunna waljamaaca inuu yahay in amiirka muslimiinta iyo cidda u talinaysa muslimiinta inay maqlaan oo ay ateecaan maa lam ya'muruu bimacsiya intaysan macsiyo dadka aysan amrin ayay tilmaamayaan dhammaantood laba qodob baan baraarujinayaa oo aan ku dhaafaya insha allahu tacaala madhabka ahlusunna waljamaaca marwaa mida axaadiistu iyo hadalladaasoo dhammaantood waxay ku qaydayaan maa lam ya'muruu bimacsiya intaysan macsiyo ummadda amrin hadday macsiyo amraan dee laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laguma yeelayo macsidaa ay dadka amreen laakiin ta laakiin taa macnaheedu ma aha wixii kale ee wanaag ahaa inaan lagu yeelahayn oo culimmadu waa qeyd muhim ah oo la baraarujiyay macsiyadaasaan laga yeelahayn laakiin wixii kale ee wanaag ahaa waa laga yeelayaa oo macnaheedu maaha maadaama macsiya u amray in waxaa la yidhaha dhammaantii la wada diiday ma ahan taas waa qodob qodobka kale waxaa weeye axaadiista rasuulka waxaa kusoo aroortay calayhi salaatu wasalaam ilaa an taraw kufran bawaaxan inaad gaalnimo cad ku aragtaan mooyaane manhajka ahlusunna waljamaaca waxaa weeye marka gaalnimo cad lagu arko qudheedu in la zuuliyo oo meesha laga saaraayey waxay ku taagan tahay hadba maslaxada iyo mafsadada ka imaanaysa zuulintiisa in meesha laga saaro ayay u khuduucaysaa oo haddii in lau sii joogo ay ka mafsado badan tahay riditaanka la ridayo waxaa la yidhahda markaa dee ictibaarkeeda yeelanaysaa intaasi waa manhajka ahlusunna waljamaca masalada ay ka qobaan su-aashaan rabaa markaa inaan usoo daadega waxaa weeye alictisaam bilkitaabi wasunna manhajkooda ma intaasaa ku qoran mise wax khilaafsan baa ku qoran dabcan hadda waxaana gacanta ku hayaa waa manhajka jamacat اlictisaam bilkitaabi wasunna walow musawada kayr nihaa'iya ay tahay haddana baabka labiyo tobnaad waxaa baab ah mucaamalaة اlxukaam xukaamta la tacaamulka lala tacaamulayo waxa la yidhaahdo iyo waxa waxa la yah lagula tacaamulayo qodobkiisa koowaad waxaa weeye walaa nara alkhuruuja calى aimati اlmuslimiina wain jaaruu walaa nanzacu yada min طaacatihim ma lam nara fiihim kufra bawaaxa cindana min allahi fiihi burhaanu wanuطiicuhum ma lam ya'muruu bimacsiya faإida amaruu bimacsiyaةi falaa nuطiicuhum fi tilka اlmacsiya walaa nakhruju calayhim bisababiha wanuطiicuhum fii ma siwaaha min طaacat اllah intaasaa ku qoran oo macnaheedu yahay imaamka muslimiinta inaan lagu bixin oo lala dagaalamin wixii aan macsi ahayn oo amrana in lagu yeelo oo laga maqlo hadduu macsiyo aw amrana macsiyadaa inaan laga yeelin wixii kale wanaagana in laga yeelo oo laga maqlo macsiyadaa u amray daraaddeedna inaan loogu bixin taas waa qodob qodobkiisa shanaad waxaa la yihahdaa abwaabtaa soo hoosgelaysaa waxay tilmaameen qayd muhimaho walaa nara wanara anahu laa talaazuma bayna kufri اlxaakimi in xasala wa bayna wujuubi اlkhuruuji calayhim ma aragno inay kala laazimayaan xaakimku wuu gaaloobay iyo in lagu baxaa waajiba laba shay oo kala laazimaya inaysan ahayn oo sababtu waa maxay lianna alkhuruuja laa yajibu cinda alcajzi walaa inda walaa cinda galabi اlmafsadati khuruujku waajib noqon maayo marka cajsi jiro oon la awoodin arrintaa ama markay mafsadadu qaalib ka tahay maslaxada laga xaqiijinayo lianna adarara laa yuzaalu bimilihi dararka asagoo kale laguma zuuliyo wa min baabi wlaa laa yuzaalu biashadda minhu waxaa min baabi awlaa ah haddaan asagoo kale lagu zuulinin mid ka sii daran oo ka weyna laguma zuuliyo intaasi waa intaas waxay ku dareen oo qodob lixaad ka dhigeen wayajibu an nalzama nahja culamaai sunati اlkibaari اlmucaasiriina في إطلاق الأحكام على الحكام والأشخاص وكيفية التعامل معهم weliba waxaanu aragnaa bay leeyihiin in waxa la yidhaahdo xukaamta iyo ashkhaasta marka la xukumayo in loo daba fadhiisto aclaamta waaweyn iyo culimmada ahlu sunnaha ee casrigaa la jooga nool in loo daba fadhiista baanu qabnaa intaasi waa inta manhajka ku taalla haddii la isweydiiyo dhowr qodob oo maalan la yidhaahdo oo maalan hadduu manhajkanu kii dambe yahay kii horena ma saasuu khilaafsan yahay mise waa la mid kii horena waa la mid manhajkii hore ee markii itixaad ahaa lahay la ahaa la haystayna asaguna waa kanoo sidoo kale weeyaan baabkiisa sagaalaad waxaa ku qoran alkhuruuju cala ala'ima qodobkiisa u horeeya waxaa weeye walaa nara alkhuruuja cala a'imati almuslimiina wain jaaruu walaa nanzacu yadan min طaacati ma lam nara fiihim kufran bawaaxan cindana min allahi fiihi burhaanu wanuطiicuhum fii طaacati اllahi ma lam ya'muruu bimacsiya فإdا أmrوu بمacصiyaة falaa نuطiichum في tilka المacصiية hadalkan hadda akrinayna isla laftigiisi weeyaan ayaa ku yaala markaa taas macnaheedu waxaa weeye horta madhab ahaan iyo qoraal ahaan ama manhaج ahaan saa uma qobaan taarikh ahaan inaysan dhicinna shalay baynu soo marnay wixii akhطaa'e dhacay iyo sidii loola tacaamulayna shalay baynu soo marnay taa macnaheedu waxaa weeye marka haddaan hadda idin idhahda hebel iyo hebel baa saa qoba waxa ugu horeedi weydiinaysaan xaggay ku yahdeen weeyaan ama hebel xaguu ku qabaa su-aasha keliya wadaadada laga doonaya markaa waa intaasoo inay jamaacadu sidaa qabto xagay ku qabtaa halkaas su-aaloo keliya ayaa laga doonaya haddii layahda manhajkay ku qabtaa manhajku waa kanoo waa dhowr safxadood oo waa annagaa u dhiibayna ha ka soo saareen ha kala kaaleeyeen hadday leeyihiin waqaa'ic hore oo taariikhiyaanu haynaa ha soo bandhigeen oo ha keeneen wax muxaqaq ahoo dhaba ha keeneen wayna kala duwan tahay la socda qofka in layahda waxaasuu qabaayoo ictiqaadsan yahay iyo in la yahada waxaasuu ku dhacay xataa qudheedaa kala duwan annagoon sallimahay inay dhacday haddana xataa hadday dhacdayba oo min baabi jadal looga soo qaado laba arrin oo kala duwan weeyaan intaasi waxaan kaga gudbayaa mas'aladaa ku saabsan alkhuruuju calaa a'immati almuslimiin oo la yidhi waxaa qoba manhajka jamaacada qoba runtii saasuu yahay waana taan sheegayna oon markaan bilaabayna waxaan lahaa qiimihiisa cilmiga waxaa ka mid aynu arki doonno in akaadiib iyo been ku jiraan cadamu tawhiiq inuu ku jiro keliya waxaa ku filaan lahay waxay sheegayaan inay manhajka soo qaadanayo yahaan safxada iyo warqadaasuu kaga yaalaa halkaa iyo halkaasuu kaga yaalaa sidaa ay saasay u dhaheen intaa keliyaa ku filaan lahay iyagana tabri'atan lidimatihim buu u noqon lahaa ummaddana wuxuujooy usoo gudbiyeen oo ummaddu aragti u noqon lahaa laakiin intii midna ma jirto qodobka waxaan ku xijinaya insha allahu tacaala waxaa weeye waxay ku bilaabeen ama qodobada ay ku bilowdaan waxyaalaha ay qabaan waxaa ka mid a baa l atafaruq wاlfurqa qodob labaadna waxaa laga waxaa laga dhigay tajwiizuhum inshaء اlfiraqi wاlaxzaabi fi lmuslimiin inay qabaan furqada iyo kala tag iyo tafaruqa ummadday qabaan ama qodobka labaad siduu tilmaamayo waxay banaynayaan axzaab iyo firaq in lagu dhex dhaliyo ummadda muslimiinta ah oo lagu dhex beelo hadalkaasi laba mid buu noqon karaa sida kelmadaha hore ka muuqato atafaruqu wafurqa walfurqa inay ula jeedaan waxay qabaan firaqii daallada ahaa iyo wadooyinkoodii in lagu socdo oo ilan kelimatu firaq marka la isticmaalo halkaasay u socotaaye inay sidaa u jeedaan waa qodob qodob kale wuxuu noqon karaa sida halkan dambe aad moodday inay u eg tahay inay ka wadaan axzaabta iyo firaqa jamaacaadka islaamiga ah ee jira ee dacawiga ah ee islaamka dhexdooda iyo muslimiinta dhexooda ka shaqeeya muslimiinta ah ee camalkan jamaaciga ee caalamulislaami macruufa ku ah kaasay qabaan inay kaa ka wadana wax dhici kara weeye ka hore u malayn maayo waxaan jeclay inuu baciid yahay laakiin kan dambe bay ujeedaan oo ah jamaacadu waxay qabtaa camalka nadaam munadamka ah ee waxaa la yidhaha jamaaca ahaan loo qabanayo ee maalan de iyaguwa siday jamaacatlctisaam u yihiin ah sidaa hadday u jeedaan allahuma nacam ha jamaacadu kaa way qabtaa fira jamaacaadkan dacawiga ah in waxaa la yidhaha dacwada ay ku shaqaynayaan iyo inay sidaa loo shaqeeyaa ay sax tahay way qabaan ko waxay kaloo qabaan in waxaa la yidhaha jamaacaadkaasi daabidka loo eegayaa ay tahay keliya manhajkii ilaahay iyo kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadda say u waafaqsan yihiin iyo hadba intay u jiraan keliya lagu qiyaasayo taa waxaan saa u leeyahay oo jamaacadu ay saa u leedahay mar waxaynu isla ognahay camalkan dacawiga ee haabkan loo qabanayo kahab ahaan iyo siduu u yaallo wax cusub oo casrigan cusub soo kordhay weeyaan baahi baana keentay masaladu markay cusub tahay naasilo tahay yaa laga qaadanayaa axkaamteeda yaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa kibaaru ahlilcilmiga waktigaa jooga ayaa laga qaadanayaa istimbaadka adilada iyo say u waafajiyaan waxan cusub usuushii hore la haystay iyagaa laga qaadanaya saa daraaddeed waxaan ku kaaftoomayaa oo keliya aclaamtii waaweyneyd ee la caasirtay ee la joogtay ee wakhtigii jamaacaadkan dacawigaa la sameeyey ee lagu talagalay inay ummadda wax uun diintoodii u baaqi yeelaan oo ummadda wax uun diin ku gaadhsiiyaan oo isu kaashadaan intaa iyo khayrkaa aclaamtii la caasirtay ee la joogtay iyo fataawaadkoodii keliyaan ku kaabsanaya insha allahu tacaala waxaan ugu horraysiinayaa waxaa aada loo weydiiyey culimada jamaacaadkan islaamiga ee jiree kala duwan ma waxay gelayaan taxta firqati naajiya dhammaantood ma waxay isku gelayaan firqa naajiya miyay isku wada gelayaan mise waxaa ku dureersamaysa adiladii tilmaamaysay tafaruqa iyo kala tagga ee loo daliishan jiray muctasilada iyo jahmiyada iyo kuwa la midka ah mise dhammaantoodba waa firqa naajiya oo waxaa la yidhahda madhabkii sunnada hay haysta laakiin camalkii dacawiga ahaa isu kaashaday oo isu wata waxaan uga horaysiinaya marka fataawada lajna daa'ima la weydiiyey waxaa ra'iiska ah cabdilcaziiz ibnu cabdalla bnu baaz waxaa rais waxaa naa'ib ra'iis ah cabdirasaaq cafiifi waxaa cudwi ka ah cabdlaahi cabdullaahi ibnu qacuud iyo cabdullaahi ibnu qadayaan baa ka ah ee acdaaka ah su-aasha la weydiiyey sidan bay u taallaa waxaa lagu yidhi raqamkeedu waa toddoba kun iyo boqol iyo labayo labaatan weeyaan fataawada lajna daa'ima waxaa la weydiiyey fi hada zamani عديد من الجماعات والتفريعات وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية waxaa jira casriga kan jamaacaad aad u tiro badan iyo faracyo fara badan dhammaantoodna sheeganaya inay hoos joogaan alfirqa naajiya walaa nadri ayuha calaa xaqin fanatabicha garan mayna teebaha xaqahoanu raacnaa wanarjuu min siyaadatikum an tadulluuna calaa afdali hadihi اljamaacaati waakhyariha waxaanu idinka rabnaa inaadna tustaan oo noo sheegtaan ta ugu khayrka badan ee ugu fiican fanatabica alxaqa fiiha maca ibraasi اladila xaqa aanu raacno adiladana noo sheega jawaabta dhegayso aimadaas ay ku jawaabeen innaga hadda intaas kale marka la isweydiiye jamacaadkan ka warrama muxaramun lidaatii inuu yahay baa la fatwoodaa oo walaalaha aanu sheegaynaa ay fatwoodaan oo aan wax qarsoon ahayn siday halkan ugu qoreen usuulu ahlusunna waljamaca ay ugu tiriyeen ayaa muxaadaraadkoodana ay uga buuxaan waliba kuwii ugu dambeeyey ay uga buuxaan oo marka la weydiiyey maxaa farqiga udhaxeeya ee salafiyiinta iyo jamaacaadka jawaabta inta ugu horeysaa waxay noqotay maadaama jamaacadu ka jamaacatin ay tahay waxa weeye lidaatiha bay muxaram u tahay lidaatiha waxay ku jiraan wuxuu u yahay bidcu u yahay wahaluma jara jawaabtu waxay noqotay marka kullu min hadihi اljamaacaat jamaacaadkan oo dhan tadkhulu fi lfirqati الnaajiya waxay soo wada gelaysaa firqa naajiya cidda ku jawaabaysa waa cabdilcaziiz bnu baaz cabdirasaaq cafiifi raggaan sheegnay weeyaan jamaacaadkan oo dhan hal jamaaca ma aha jamaacaadkan oo dhan muslimiinta ahi waxay soo wada gelayaan taxta alfirqati الnaajiya إلا mن أtىa minهم بkفr يkرiج عaن أصل الإيمان إilaa qofkii la yimid iyo جamاacadii la timaada wax kfri ah oo diinta ka saaraya mooyaane taas waa qodob akhirkii hadal dheer bay sii wadaan oo ay ku tilmaamayaan inay istacaawunaan oo waxa la yihahdo ay waxay isla qoban karaan isla qobtaan oo ummadda samata bixiyaan hadal dheer oo tale ah ayay raacinayaan taas waa qodob waxaa kale oo la weydiiyey aimada dee waxaan la joogtay tacadudkay tacadudeen ay farabateen ee xaggaa jamaaca hebla joogtay xaggaa jamaaca hebla joogtahay ma sharba mise waa khayr in maalan halkan soomaaliya jamaaco laga helo wadan hebelna jamaaco kale laga helo ma wax khayr ku jiraba mise wax shar ah waxaa la weydiiyey su-aashan soo socota waa sheek cabdilcaziiz binu baas fataawadiisa hal tuctabaru qiyaamu jamaacaati islaamiyatin fi lbalad sla fi lbilaadi alislaamiya liixtidaani الshabaabi wa tarbiyatihim cala alislaami min iijaabiyaati hada alcasri inay jamaacaad islaamiya oo fara badan u jiraan oo buldaan almuslimiin ka jiraan oo dhallinyarta tarbiyayso islaamka bartaay ma lagu tirin karaa iijaabiyaadka iyo waxyaalaha wan wanaagsan ee casriga kani leeyahay sheekhu jawaabtoodiis waa kan wujuudu hadihi اljamaacaati alislaamiyati fiihi khayru lilmuslimiin jamaacaadka kani inay muslimiinta dhex joogaan oo ay dacwad iyo diintii uga shaqaynayaan fiihi khayru lilmuslimiin muslimiinta khayr baa ugu jira wanaag baa ugu jira walakin calayha an tajtahida fii iidaaxi alxaqi maca daliilih waxaana laga rabaa inay ku dadaalaan jamaacaadkaasu xaqa oo daliilkiisa wata inay caddeeyaan wa an laa tatanaafara maca bacdiha inaysan kala carin oo mashaakil iyo dhibaata dhex dhicina ay wada socdaan wa an tajtahida biاtacaawuni fii ma baynaha iyo inay ku dadaalaan inay istacaawunaan hadda waa jamaacaadkii kala duduwanaa inay tacaawunaan oo isu yimaadaan oo wax wada qabtaan oo iskaashadaan ayaa laga doonayaa buu sheekhu raxima allahu tacaala ilaa hadal dheer buu sii waday hadalkaas wuxuu ku yaallaa fataawada sheekh ibnu baaz rasaa'ilkiisa iyo fataawadiisa lagu arooriyey juska shanaad sabxada laba boqol iyo toddobaatan iyo labo waxaa la weydiiyey isla sheekh ibnu baaz laftigiisa jamaacaadkaa jira ee shaqaynaya aniga oo fulaana intaan u tago ma ka mid noqon karaa ma u nisbo sheegan karaayo hebel anigoo ah jamaaco heblaan ka mid ahay ma odhan karaa baa la weydiiyey su-aashu waatan waxaa lagu yihi yatasaa'alu kaiiru min shabaab اlislaami can xukmi اlintimaa'i liljamaacaati اlislaamiya wاliltizaami bimanhaji jamaacatin mucayanatin duuna siwaaha waxaad ka warantaa sheekhow jamaacaadka islaamiga in loo nisbo sheegto loo intimaao iyo in la iltizaamo manhaj ay jamaaco gaari leedahay dabeetana sheekhu wuu kala qaadayaayo iltizaam manhaj la iltizaamo waa kitaab iyo sunno keliya ama intisaabka jamaacada in loo intisaabo oo lala shaqeeyo wax lala qabto waxay noqonaysaa siduu sheekhu sheegayo wuxuu leeyahy alwaajibu calى kuli insani an yaltazima bاlxaq qaala اllahu waqaala rasuuluhu salى اlه alيه wasalam waan laa yaltazima bimanhaji أyi jamaacaةi laa ikhwaana اlmuslimiin walaa ansaari suna walaa kayrihim walakin yaltazimu bاlxaq intaas manhajka ilaahay iyo kitaabkii sunadu laazimaya jamaacada qudheedaa laga rabaa shaksiga keliya ma aha jamaacadaynu sheegaynaba ee la raba inay shaqaysada inay kitaabka ilahi iyo sunada rasuulka laasimtaa laga rabaa intaas waa intaa ama su-aashii waida اntasaba ilى ansaari الsunaةi wasaacadahum fi اlxaqi aw ilى اkhwaani اlmuslimiina wawaafaqahum calى اlxaqi min duuni quluwi walaa tafriiqi falaa ba'sa hadduu laakiin intisaab u sameeyo oo u intisaabo ansaari suna ama jamaacaة اlkhwaan oo wixii khayra uu ku taageero isagoon quluwi iyo tafriid midna lahayn oo manhajka wasadkaa ku socda falaa ba'sa kaasu dhib ma leh saasuu leeyahay sheekh ibnu baas waa juska sideedaad ee fataawada safxada laba boqol iyo soddon iyo toddoba waxaa kaloo la weydiiyey sheekha isla juskaa laftigiisa safxada boqol iyo toddobaatan iyo sagaal ayaa waxaa la weydiiyey sheekh waxaad ka warantaa axaadiista tilmaamaysa firaqa ee firaqi daalla ku soo aroortay sida xadiiska xudayfat bnu lyamaan oo rasuulka uu yidhi haddii aan jamaaca jirin oo ay arrintu saa tahay oo saa tahay ictazil tilka alfiraqa kullaha firqooyinkaasoo dhan iskaga dheerow ma lagu tadbiiqin karaa jamaacaadka islaamiga ahoo ma la odhanayaa jamaacaadka islaamiga ana na- nactazilu kullaha miyaa la odhanayaa sheekhu wuxuu ku jawaabay inaan arrintaa la odhan ahayn aysan saxna ahayn aan la isuna deliishan karin jamaacaadka islaamiga ana miqyaaskooda aw yahay kitaabkiiyo sunnada hadda si ay u haystaan ay tahay juska iyo sabxada aan sheegnay ayaa hadalka sheekha lagu noqonaya maadaama fataawada hore ka soo guurinay waxaan ku gebagabaynayaa sheekh albani raximah allahu tacaala laba fataawo uu leeyahay camalka dacawiga ah ee jamaaciga loo qabanayo ma bidcatun wa muxaramun ba mise wax jaa-isa weeyaan baa la weydiiyey sheekha raximah allahu tacaala waliba markuu dhimanay intuusan dhiman laba sano ka hor ayaa su-aashaa la weydiiyey sheekh raximah llah tacala waxaa lagu yihi hal tarawna ana asla fikrat alcamali aljamaaci bidcatun wa xaraam ma waxaad u aragtaan eh, waxa la yidhaahdo camalkan jamaaciga inuu yahay bidcatun wa xaraam am ana naqdakum yatanaawalu akhda'a tadbiiq tadbiiq mise naqdigan aad wax naqdinaysaani wuxuu ku socdaa uun keli ah tadbiiqa iyo sida loo shaqaynaya akhdaada ka dhacaysa ma kuwaasaad dawaynaysaan ood ka hadashaan sheekh albaniyow mise waxaad diidan tihiin waa camalkan jamaaciga ah iyo jamaacaadkan la samaynaya laftigooda miyaad diidan tihiin jawaabta shaykhu waa tan faajaaba la alcamal اljamaaci laysa hunaaka majaalu lilinkaari liinkaarihi iطlaaqan camalka jamaaciga ah majaal lagu inkiro iطlaaqan lagu inkiraayo sax ma aha sax ma aha sababtu waa maxay camalka jamaaciga sheekhu wuxuu sheegay yashmaluhu اlcadiidu min alaayaat aayaad aad u tiro badan oo qur-aanka ah baa laga deliishanaya wakunuu maca saadiqiin ولا تحاaضون على طعاaم المسكين وتعاaونوا على البر والتقوى aaيaaدkaasuu sheegay شheekhu waxaa laga deliishanayaa buu leeyahay شheekhu رحمه الله تaعالى caملka جaماaعiga ah waxa la yhahdo waa laga deliisha وذلika أن الإسلام قائم على hذا التaعاaون iسلامku تaعاaونka kan buu ku binaysan yahay oo laisu raaco فataaوada شheeka مجلة الأصالة مجلada la odhan jiray oo شheekhu runtii مقاaلaad iyo فataawo labadaba ku lahaan jiray cadadkeeda sideed tobnaad oo محaرم sideed iyo tobankeedii la weydiiyey kun iyo afar boqol iyo sideed iyo tobankii sheekha ayaa la weydiiyey urdun bay kasoo bixi jirtay waxaa in badan oo lagu weydiiyey sidoo kale ashridatan la odhan jiray silsilat اlhuda wاnnuur ayaa lagu weydiiyey sheekh raxima llahu tacaala maala tan soo socoto oo kale waxaa la weydiiyey sheekh raxima llahu tacaala oo halkaa lagu weydiiyey tajwiiz الshaykh litacadud اljamaacaat alislaamiya hal hada yaftaxu baaba litaxazub اlmadmuum aw suluuki طariiqi اlxisbiya sheekh waxaanu ku weydinay baa lagu yidhi inaad jamaacaad ka banaysid waxaalaha ka muuqata inuu markii hore ku yidhi jamaacaadku way bannaan yihiin inaad bannaysay baa lagu yidhi ma waxay tusinaysaa in baab loo furo taxasubkii madmuumka ahaa iyo in la maro dariiqaan sax ahayn markaasaa sheekhu wuxuu aljawaab jawaabtu waxay noqotay la liannanii darabtu laka maalan waadixan bayinan arrintu saa ma ahoo tusaale cad baan ku siiyey sheekhu wuxuu ku tusaalaynayaa jamaacaadkan kala duwan sida takhasuska ardayda jaamacadu qaataan oo kale ee hebel tafsiir ku takhasusay hebelna xadiis ku takhasusay hadhowna markay soo baxaan kanu dadka xadiiska uga fatwoonayo kana tafsiirka uga fatwoonayo kana fiqigii iyo axkaamtii la weydiinayo saasoo kale ku tusaalaynayay markaasuu wuxuu leeyahy faqultu yaxkumu cala aljama yuxkamu cala aljamaacaati bimili ma yuxkamu cala alafraad faqulnaa fulaanu takhasusuhu tafsiirun wa fulaanu takhasusuhu xadiidun wacadid ma shiئta min altakhasusaati wاlculuum sawاء kana minha harciya ma kana minha sharciya aw ma kana minha maadiya sheekhu raxima اllahu taعala tabtaasuu tusaalaynaya oo saasuu u tilmaamaya oo wuxuu ka dhigayaa shayga kan jamaacaadku inay shay wasiile a yihiin dabcanna waa se yihiin jamaacaadkii samayntoodu waa wasiilo weeyaan intaa waxaan ku daynaya waxa leeyahay fataawadaas waxay ku timid silsilaة اlhuda wالnuur shariidka saddex boqol iyo toddobaatan iyo labo ayuu sheekhu raxima اllahu taعala hadalkiisaasu ku yimid intaa waxaan kaga gudbayaa masalada ku saabsan tafaruqa iyo tajwiizka inshaaadka firaq iyo axsaabta la sheegay waxaan u dambaysiinaya insha allahu tacaala intaan anigu jeedinaya hadeerto waxaa hadalkii hore ku jirtay washuyuukhuhum qaariquuna fii buxuuri siyaasati wa dukhuuli barlamaanaat shuyuukhdoodu jamaacadatan waxay waxa la yahda ku dhex jiraan siyaasaadka iyo baarlamaanaadka gelitaankiisa waa masaa'ilkaynu tilmaamayna lahay masaa'il fiqhiya oo casriya oo naazilo ah oo loo tilmaamayo weeyaan sidii hab waxa la yidhaahdo inay yihiin oo kale masaa'il qadci ah oo ijmaac ah oo ummaddu isku raacsan tahay oo kale loo tilmaamaya mas'alada baarlamaanaad in la galo iyo siyaasad in laga qayb galo dabcan waa siyaasadda ama baarlamaanaadkan aan ahayn dee baarlamaanaadka shareecada islaamka waafaqsan aan ahayn oo baarlamaanaadka shareecada waxaa la yidhahdo majaalista baarlama waafaqsan shareecada islaamka dee iyadu hadal ma laha waxaa la yidhahdo ka qaybgalkeeda iyo xukunka qabashadeedu toonna marka laga tago dee muqaalabadeeda iyo waxaas waa meesheeda laakiin si guud waxaa laga hadlayaay majaalistan baarlamaanaadka ee waktigan casriga jira ma wax bannaan oo la geli karaa mise waxaan la geli karin mas'ala fiqhiya oo naasilo ah oo casriye ah oo a'immadu markay ishareere taageen ninba si ula muuqatay masale khilaafiyana ah culimmada qaarkood ay arkeen masaalixda iyo mafaasida ku jirta marka laysu eego haddii ummadda masaalix looga soo xasilin karo muslimiinta ah way geli karaan culimmada qaarkoodna ay u arkeen war mae meeshaa natiijo laga gaari maayo inaga daaya masale khilaafkeedu intaa yahay weeye taasaa waxaa loo sawiraya inay tahay aslu min usuuli ahli sunati waljamaaca dabeetana hebel iyo hebel baan ila qabin hebel iyo hebelna waa ahlubidac xaggan u tuur saas oo kale ayaa loo sawiraya waxaa la dhihi karaa asbaabta keentay khilaafkeeda suurada ay u taallo iyo aaliyada loo adeegsanayo oo cusub oo dee ummadda muslimiinta ku cusub waa wax la dhihi kara sababu khilaafkeeda weeyaan khalad badan oo laysku dhex khaldayo inta badan intikhaabaadka oo loo adeegsado ka aaliya iyo dimuqraaqiyadda oo ka manduuma fikriya ah labadaasoo in badan laysku khaldayaana waxay keeneen in waxa la yidhahdo khilaafka awsal u noqdo oo dad badan aysan u kala saarnayn manduuma fikriya oo dimuqraaqiyadda ah iyo maxaa u dhaxeeya oo farqi ah waxa la yidhahdo intikhaabaadkan oo wasiir ahaan loo adeegsanayo ama wax ku xidhan awyaho u khuduucaya masaa'ilka masaalixda iyo mafaasidda ah kuwaas iyo waxyaala lamid ah ayaa keenay laakiin waxaa la odhan karaa kibaaru a'immati lmuslimiin oo casrigan joogta iyo intooda ugu badan boqol kiiba sagaashan iyo shan waxay qabaan inay bannaantoo la geli kara haddii maslaxa laga xaqiijinayo oo ummadda muslimiinta ay maslaxa ugu jirta bay qabaan a'immada qabta waxaa ka mid ah asheekh cabdilcaziiz ibnu baaz ibnu cuthaymiin imaam alalbani iyo ragga la midka ah oo a'immada waaweyn ah saasay qabaan waxaa macruuf ah fataawadii ibnu cuthaymiin ee kuwait laga soo weydiiyey iyo reer kuwait oo waktigaa usoo bandhigay waaqacoodii siduu yahay iyo fataawadii sheekhu au siiyey inay baarlamaanaadka galaan ah haddii ummadda muslimiinta ah looga gaadhayo waxaa la yidhahdo faa'iido looga gaadhayo ama maslaxa ku jirto sheekh naasirudiin alalbani raximah allahu tacaala fataawo laga weydiiyey laga soo weydiiyey ama looga soo diray jazaa'ir ayaa waxaa ka mid ahay hadalladiisii inuu yidhi walaakin laa araa maa y walaakin laa araa maa yamnacu الشhacب المسلم إذا كان في المرشحيiن maن يعاadي الإسلام وفيiه مرشحوuن إسلاaميuن من أحزاaب مkتلفة المناهج من أحزاaب مkتلفة المناهج فتصح والحاaلة هذه لكل مسلم أن ينتخب من الإسلاaميiن maن هو أقرب إلى المنهج العلمي صحيح hadيi ddka شhaرxan ee tartamaya ay ku jiraan dad iسلاaمka la col ah iyo dad iسلاaمka u dhow oo waxa la yidhahdo islaamka manhajkiisa cilmiga u dhow waxaan u arkaa buu leeyahay inay sax tahay qofka muslimkaa inuu codeeyo oo arrintaa waxa la yidhahdo uu ka qayb qaato almajalla salafiya oo sacuudiya ka soo fuli jirtay cadadkeeda saddexaad oo sannaddii kun iyo afar boqol iyo sodo sideed iyo toban ah ayuu sheekhu raxima allahu tacaala safxadeeda labaatan iyo sagaal buu saa ku yidhi lajna daa'ima ayaa qabta oo fatwootay oo waxa la yidhaahdo meelo aad u tiro badan oo aan arqaabta keliya sheegi doono maadaama waktigu hadda kooban yahay oo uu ra-iis ka yahay saan marka hore soo sheegnay intii hore in ku dhow cabdilcaziiz ibnu baaz cabdirasaaq cafiifi cabdilaahi ibnu qadayaan iyo qayrkoodba fataawada aan hadda saddexdaasaan sheegay fataawadooda oo socota waxay ku taallaa lajna daa'ima fataawadeeda majmuucada labaad mujalladka koobaad safxada waxaa leeyahay raqamka fatwada afar iyo toban kun iyo lix boqol iyo toddobaatan iyo lix ayay ku taallaa safxada saddex boqol toddobaatan iyo afar waxay kaloo ku soo noqnoqotay in badan su-aasha aimada culimada la weydiinayaay ee fataawada lajna daa'ima aad bay ugu soo noqnoqotay juska saddexiyo labaatanaad oo laba meelood ay kaga soo aroortay juska labiyo tobnaad oo raqamka fataawada ah lix kun iyo laba boqol iyo sagaashan oo safxada saddex boqol iyo siddeetan iyo shan ah ayay iyaduna ku timid intaasi si kooban qodobadaas ayaan insha allahu tacaala uga tilmaamaynay wixii kale oo insha allahu tacaala masaa'ilka kanna sheekh mukhtaar baa insha allahu tacaala raacin doona ku dari doona oo gaar ahaan masaa'ilka kan la yidhi jamaacada ayaa waxa la yidhaahdo saa qabta ah intaasaan ugu soo koobaya hada wabillahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi ajmaciin
جزاه الله خيرا خير الجزاء شيخ عبد الغني علي آدم العيني سيدة وناكسنيد نوو توضيحيي waxyaabaha runtii buhtaanan wazuuran jamacat اlictisaam bilkitaabi wasunna yacnii dusha laga saaray oo ah inay aaminsan yihiin in dadka muslimiinta dhiigooda la daadiyo oo lala dagaalamo xukaamta muslimiinta in lagu baxo inay masaa'ilka noocaasa ay caqiid ahaan u aaminsan yihiin isla markaana lagu tabdiiciyey ee sheekhu si wanaagsan uu noogu tawdiixiyey runtii saaad arkayseen qofka markaad wax ka sheegayso waa inuu wuxuu qaba ay tahay oo manhajkiisa iyo ma garanaysaa wax isaga la weydiiye ay tahay laakiin wax uu qof iska qortay oo isagu ma garanaysaa usuu doono uu ka yeelay yacnihii in qof kale loo saaro waa dulmi iyo gardarro marka in shaa allahu tacaala sheekh mukhtaar ayaa wuxuu ka jawaabi doonaa haddii laha idmo masaa'ilkii kale usuushay ku tilmaameen ay yidhaahdeen jamacat اlictisaam bilkitaabi wasunna waxay ku khilaafsan yihiin manhaju ahli sunnati waاljamaaca sheekha ayaa inoo tawdiixin doonaa falyatafadal mashkuura
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشنتي شيخو سيفي عن بينوغو فافاهي مسائل كاهرة مسائل كإنت وقبضاننا كنتي إنتا معها لكن وعلى سبيل المثال أما نموذج waxyaabahan maaragtay imika intan aynu sheeganaa waa inta ugu hadalhaynta badan ee had iyo jeeraale wadaadadu ay aada u soo celceliyaan ee laga yaabo dadkuna dee inay markaasi run u qaataanuun amaba dee marka usuulin badan loo akhriyo usuul loo fahmo qaar aan markaasi sidaa sheekhu imika inoo sheegayey dee masale fiqiyahoo markaasi khilaafkeeda leh waxyaabaha markaa runtii walaalku ama sheekh cabdiqani uu sheegay masalada markaasi atafriiq waalfurqa ama atafaruqu waalfurqa masaladaasi waa masale runtii aada loo soo celceliyo in ay u taagan tahay jamacat اlictisaam bilkitaabi wasunna dadka inay qayb qaybso muslimiintaa googoyso iyo in markaasi firqooyin ay beerto inay u taagan tahay hadalkaasi runtii waa haddii sidiisa dee loo eego waxa weeyaan markaasi in la heli lahaa jamacat اlictisaam oo markaasi dadkii intaasoo firqo ka dhigtay oo iyadu markaasi wada maamusho oo dee googoysay waa in la heli lahaa laakiin waaqaca markaasi kama jirto siduu sheegayo unbaa ugu dhow ama firqooyinka dee tafaruqa banaynasa in la kala tago banaynasa oo la kala dareero oo qofba markaasi meel iska maro oon maamul la isugu imanin oon dacwo diinaad la isugu imanin taasna runtii ma jirte te sheekhu markaa sheegaya unbaa macquul noqonaysa laakiin haddii waaqaca loo yimaado oo ilaa shale waxaynu markaasi xoogaa xagga masaa'ilka cilmigaa in calaa sabiili almithaal iyo wanamaadij loo sheego mooyaane inta badan marar badanoo horaa la baraarujiyey aadna waxaa loo sheegay masaa'ilkan ama inshaau aljamaacaat alislaamiya iyo culimmadu waxay ka qabaan arrinkanna wuxuu ku wanaagsan yahin waa arrin mucaasira culimmadana waxaaynu culimo mucaasiriina way isku soo beegmeen wixii ay ka yidhaahdeen baa qof kasta oo ishaada raadi uu si fudud u heli karaa bal markaa su-aasha aada aan isku weydiinaa waxa weeye ama aada maynu doonno walaalaha bal inay bal ay si cadoo tawdiixahoo markaasi ummaddu ay fahmaysa ay u sheegaan ma jamaacadaa haysataan oo leedihin akhtaa ay galeen baanu ku haysanaa oo iyadaa kow iyo laba iyo saddex lagu haystaa mise camalka jamaacigabaad haysataan oo sidiisaba aan la ogolayn mise labadaba labadaba waad haysataan oo camalka jamaacigiina waad haysataan oo sida markaasi inta badan ay u hadlaan jamaacada lafteedana waad haysataan oo markaasi de waxaan oo fataawayaala iyo waxaan soo burqanaya maxaa markaa u sheegi weydeen dee qofku markuu cadaalad ku hadlayo waa inuu ugu yaraan waa inuu sheego waxaa xitaa isaga dhinaciisa xitaa maaragtay ha yidhaahda aniga ilama rajaxna lakiin culimmada waynu aragnoo hadee sheeraale masaa'ilkii intay soo wada dhigaan madhabkaas kaasuu qabaa kaas kaasuu qabaa daahiriyadu kaasay qabaan muctaziladu mararka qaar madahib aan loo baahnayn bay keenaan oo xitaa khilaafkooda aan muctabar ahayn kaasay qabaan kaasay qabaan waraajixu markaa iyagu markaasi hebel baa yihi way bannaan tahay calaamatu fulan baa wuxuu yihi inshaaat ama inshaaat aljamaacaat alislaamiya way bannaan tahay fulaanna wuu yidhi lajna daa'imaa tidhi fataawayaashaasi way jiraan laakinahaa hase yeeshe ee ma aragno annagu waa war la fahmi karo oo annagu culimmada diidoo hebel iyo hebel ka mid yihiin baanu raacnay waa war la fahmi karo laakiin haddaad soddon sano taagnaato un waa muxaramun lidaati wax macquulaba maaha kutubtina ay meel walba yaallaan sow maaha markaasi wax waaqicii uu beeninaya sow maaha oo maalin walba sidan loo akhriyayo haddana lala yaaban yahay un qofkii maarag haddii aynu markaa u nimaadno xaqaa'iqa caadiga haddaynu u nimaadno ummadda ayaa qaybiya intii imanka walaalku waday amaba sida dee aynu isla fahmayno aynu isla dareensannahay waxa weeye ummaddu dacwaddu way isku toosneed markii walaaluhu aanay dacka wareemin way isku toosneed dacwaddu ummadduna dhinac bay u wada jeeda sheekii u horreeyey markaasi u intisaaba magacan asalaf istilaaxan imanka uu u yaallo ilan salafiya weligeed bay soo jiri jirtay dad hagaagsan oo salafiya la idhahdaa waa hebel hebel oo waa la garanaya hebel hebel oo aad garanayso masaajidkii koowaad ee la dhisay baa la garanaya waddanka laga dhisay madarisadii koowaad baa la garanaya fikirkaasah la dhisay iyadoo sidaas oo shalaya haddana waxaan maaragtay ummadda laga dumiyey halkee bay kuusii yaallan haddaad isweydiiso jamaacatlcusaam waxaay kaa burburisay adigu intaanad imanin halkay sii joogaan isku urursanaan waxaan isku urursanaa isku duubnaa jamaacadu ay burburisay halku yaallay ee kala tafriiqtay kala kaxaysay waxaan ognahay maxadkii koowaadee laga furay magaalada hargeysa ee qaab u furan dacawi aho dad waaweyn loogu talagalay loo dadaalay culima ay fureen laba kun iyo saddexdii waa tusaale moogti jamaacadu waa caalami lakiin bal halkeenan aan ku soo noqono aanu hadalla sii hoose waxaa maxad aynu garana waa maxad dacwa maxad dacwa markii la furay ma in kaa la wada dhiso oo faracya isaga laga furo ama qaar la mataan ooho walaalihii la furaaba mise in isaga la kala jebiyo oo ummaddii loo tuso dad ishaysto oo mid kale laga dhinac furaabaa furqa ah maye in kaa mid ka soo horjeeda la furaabaa furqa ah isla markii waxaa laga daba keenay macad kale waa la dadaalay sidiisiiya markaasaa haddii eelkadiisa dhib ma leh dadku mutakaamil weeye way isdhamaystiri lahaayeenoo dacwadii dacwad weeye waxaa dadkii loo sawiray kaana waxaa lagu dhigtaa baatilkaa lagu dhigtaa iyo isqarxinta kuwii lagu soo yidhi baa jooga kanna sunnahaa lagu dhigtaa iyo salafinimada kan soo gala waxaa soo raacday jaamacaddii koowaad ee hargeysa diraasaad laga furo wadaadada jaamacadu ay kow ka yihiin baa bilaabay jaamacatul hargeysa mar baa diraasaadka hal qof dhigan jiray diraasaadka islaamiga ah waxay culamadu inoo sheegeen iyadoo kow qof dhigto oo la qarrire la isla gaadho in la xidhoba fataawo qaraar lagu soo saaray in la xidho qaybta ilaahay wuxuu ku daba qabateeyey maxadkaas iyo midhihii uu soo saariya dadaal culimmadu sameeyeen inaanay qaybtaasi xidhmin ma qaybtaa in la xoojiyaaba yaa markaasi isu imaatin iyo wada jir ah oo markaasi halkaa la xoojiyo oo wax laga wada qabto mise inta markaba la cararo in la idhaaho taasi waxaa lagu dhiganaya waa bidco jamaca jamaacad muxua jaamacad kale aynu doonna baa markaasi furqa isla markiiba waa way yaaceen walaaluhu jaamacad xitaa iyagu markaa may dhisi karahaynine xitaa raggay manhajkooda diidan yihiin asalkeeda ay leeyihiin bay isku dayeen markiiba inay qayb indimaam la yeeshaan suuradday u taallay jaamacadda markaasi noocii loo sameeyeyna way u sameeyeen sanadkii iyaga laga daayey annagana naga daaya ardayda intii loo aqbalay annagana noo aqbala ummaddiisa u sawiri maysa ilan dad caamaabaa joogo oo dad nooc kalebaa joogo dad iska aqoon-yahanabaa joogo midnaba iyagu waxaan markaasi aada u fahamsanaysa u sawiri maayaan wallaahi waxaan waa wax is-eryanaya waa xisbiye is-eryanaya si u sawri maayaanoo markaa furqa asala miyaan ahayn waxyaabihii ugu horreeyey ee markaasi soo baxay waxaa ka mid ahaa amaba muxuu ahaa culimmadu ay sameeyeen waxaa ka mid ahaa xuj xujaajta waxaa loo sameeyey xamalaad xujaajtu waa meelaha ugu dhibta badan wey oo dee ummaddii in dhinac walba laga laga anfacaabaa mihima ilan kitaab meela la soo fadhiistaa un dalabuu anfacaa saddex kun toddoba kunoo soomaaliya xajay sanadkii ugu dambeeyey inahaasaa xaja toddobadaa kun dad kaxeeyo oo hogaamiyo oo markaasi tawjiihiyo oo diintii u sheego oo meeladejiyo oo lumitaanka ka ilaaliyo soo ma baahna xamalaad baa la sameeyey xujaaja kow jamaacada iyo inta la midkaabaa ka mid ahayd culimmada ay wadaadada mubtadacada u yaqaanaan iyaga haba kala reebine baa qayba ka ahaa barnaamijkaasi sanad iyo laba markuu socday xamalaatulfurqaan baa la furay oo walaaluhu ay markaasi iyagu sameeyeen markiiba dadkii waa la kala jii nooc kala jiidashaa bay dadkii sawirteen wadaadda aan ugu tartamaya ma furqaa mise waa isu imaatin waayey taas wadaadda aan ugu tartamaya bay markiiba la yidhi oo wallaahi lacagta inaga guranaya oo waa kuwa arrinku u xumaaday ilaa ay keentay culimmada badankoodii markay arkeen in nooc ganacsi wixbay isu bedelay in laga fadhiisto culimmadu waxyaabaha ay sameeyeen waxaa ka mid a maadaama eh, had iyo jeer ale maxaakiim sharci ahoo toos aanay waddanka ka jirin waa ogtihiinoo ma'aadiin sharciya eh, maxaakiim sharci ahoo dee iska farciyaad ahoo dhinacna iska fataawo ka xisaabsan oo maxkamad awood le aan badan ahayn laakiin culimmada ilaahay ku dad badan ku anfacay baa la sameeyey maxkamaddan ugu caansan tahay culimmada waa wayna fadhiistaan muxaawalaad shan jeer ka badan waxay isku dayeen inay mid kale ka dhinac furaan maalin walba waraaqo waaweyn oo weliba ragga ugu caansan lasoo qoro laakiin ilaahay kuwaa muu socodsiinin weliya laakiin iyagu waa la midun ma taasun dadka in lala xoojiyaabaayo ninkii aqoon hayaa dhahda inaad la fadhiisto baa isu imaatina mise inaad tukale ka soo hor jeediso baa markaasi fur yaa markaasi eh, isu imaatina deme waa furqa wey waa kala eri xitaa aan iswaafaqsanayn oo kale malkan fadhiisto wuxun buu leeyay kuwaa ka kaalaya ilan wixii waa marka horeba wax isogol maahe waxaa la sameeyey musaabaqaad qur'aana musaabaqaad qur'aan ahoo waddanku u dhamaystiran yahay salafi iyo khalafi midna aanu ka maqnayn oo la doonayo ummaddu intay dhinac isugu raacdo in dalabadana ila waa wasiila waxaan iya lagu soo horumariyo iyagana looga dhigo dhiirigelin madaariska waddanka ka jiraana dhammaan ay soo wada galaan ama ra'iisi ha noqdaan ama muxuu ahaa eh, si kale ha noqdaan may anficine muxuu ahaa eh, geed dheer iyo geed gaaban ba waxay u filan iyaguna inay musaabaqaad gaara sameeyaan sanadadii u disam- u dambeeyey waynu arkanayo musaabaqaadkii annagana intii noo sameeya madaxweyne ku-xigeenku qasab ha yimaado idaacadda xaq baan u lehna markayga hana laga soo daayo ma kaasaan tafaruq ahayn soo mu wada deeqeen halkaa lagu qabanaya dadka mu wada deeqeen ummadduna ummad dhinac wada socoto madaxweynaheedii iyo wixeedii iyo wixii wada socota oo culimadeedii iyo dadkeedu wada socota soo may u eekayn tafaruq haddaba waa kaa ilan camalkii waa in loo soo daadajiyo maxaa tafaruq ahoo la sameeyey yaa se tafaruqa ku dhacay waxyaabaha markaasi maraakiista la dhisay ko waxaa ka ahaa culimmada intooda badan waxaan aad u xasuustaa markas halinku ooli jiray maratay new hargeysa markas caana buu ahaa la odhan jiray markasu maryama bintu cimraan maraakiista lagu intifaacay dumarka abuqa dumarka joogi jiray xaafadaasi dumar lamida ma arki jirin xilliyo dhexe laba kun iyo todoba toddoba laba kun iyo siddeed lix shan meelahaas ahayd iyo wixii ka horreeyey iyo xil- xilliyada culimo waaweyn oo waddanka ka mid ah gacanta ku haysay dalabo badanna way ugu hooseeyeen oo markaasi hawshiisay wadeen hal mar baa wadaadadu daantaa ka dilaaceen oo waxay yidhaahdeen markaskan aynu dumino waa markas markaasi sisaami iyo balaaye iyo xisbiya hala dumiyo kama yarayn shan shan kun ama afar kun oo dumar oo xijaaban mararka qaarkood dumarka markaasi inta xaafadda laga abaabulo meel la isugu keeni jiray sow maaha isku imaatin maaha dhammaystirnaa hal mar baa la kala jebiyey shan magac baa loo bixiyey labadaba oo isla burbureen ilaa ay ku soo hadheen mid walba markaasi in yaroo isnacdasha oo meelahaas weliba muxuu ahaa isradida markasba mid laga radiyo annaga eeganaa tagnay iyadoo la isradinayo oo las- markaasi la is-ereenayo oo wadaadadii gacanta ku haya qaarkood inta guriga loogu yimi culimmadeenna ugu waaweyn oo hebel aan odhan karno inta guriga loogu yimi baa wuxuu ihi maktabadayda guriga inta halkaa ay soo fadhiisatay gabadhii meesha ka mas-uulka ahay ee aan intaa gacanta kusoo haynay bay igu tidhi ilaahay baa naga soo kaa gaadhay haawi aad nagu waday ayay igu tidhi buuri markaasaa waxaan ku ihi bu ihi maxaad ku tidhi baan ku ihi nainkaari kugu dhacday hor naga tag baan ku ihi bu ihi, halkaad qabanaysa qabo inuu ka ka erxumaaday baa ka muuqatay waxyaabaha markaasi aan xasuusto waxaa ka mid ah ee furqadaasoo rasmi ahaa waddanka waxaa la keenay caalim geeska africa culimada ugu caansana istidaafaa ku baxday qarash baa ku baxay heer madaxweyneha lagu soo yaa lagu ama heer dowladeed ayaa lagu soo marti qaaday sheekh waa sheekh maxamed cabdi umar wada garanaysaan xilli dhexa bay ahayd aad baa looga faaidaysto waddanka o dhan baa la mariyey cidna muu xidhnayn ciddii ka faaidaysanaysa masaa'il caqadiya iyo qaar khilaafiya iyo qaar fiqiya iyo cid walba si kasta waa looga faa'idaystay sheekhu habeenku burco gaadhay baa sheekh kale la keenay magaalada intii uu yidhi hundheh baa la yidhi ama wallahu aclam waxba yaan la odhan intii la weydiinayo baa isagana dib loo weydiiyey masaladii uu sheekhani ka jawaabay ilaan sheekhani hadduu doono muu ogeyna tii uu ka jawaabay marka la weydiiyo si kaleu muuga jawaaba ama si sidii ku dhow ama si ka duwan dadkii tan joogun baana tan jooga war ummaddan baasa isku isku sawkii midkan halkan waxaan ka lahaa markaasaa weliba waxaa la yidhi magaalooyinkii uu soo maray soo mar halkaasaa gaadhay laga saaro intii uu soo maray lama wada geyn kara ee way badnaayeen qaar ka mida baa dib yaa la geeyey liyufsi liyuslixa maa afsada si uu usoo hagaajiyo bal ummadda wixii uu kharibay walcaqsu saxiix ma kaasaa furqaa haddaba mise kaasaa eh, isu imaatina me waa caynu lfurqa wallaahi caynu lfurqa weeye waayo waxaan garanayaa habeenkii markii muraabaxada la weydiinaya sheekh sheekhana halkan hore loogu weydiiyey noocan maa si kala yar duwan wuxuu ahaa masaa'il fiqiya wey si kala duwan bay u jawaabeen war sawkii kana maalmo dhan baa la jeestay sawkii halkana sheekhi horena sidan lahaa wallahi kanaa saxa mee kanaa saxa isqabs yaa beera isqabsiga ma kan lagu kaaftoomo marka la keenayana kan si gaaran loo keeno haddii kale halkan abu iska fadhiyo sheekhu awal bo isagu saacad buu soo soconaya mu hore u yimaado magaalooyinku maraya maro markaa walaalayaal kuwaasi gobollada kale haddaynu u tagnana markaasi warkeeda tuur qaar badan oo kalena way hadheena markaasi wakti badan bay qaadanaysaa horta wax kasta oo la qabtay cidda laba u jebisay marka xaqiiqada halkeeda loogu yimaado ama duruus socon jirtay ha ahaato ama dad dan la waday ha ahaato ama hawl la waday ha ahaatee cidda laba ka kala dhigtay walaalaha dadka furqada ku eedeeya iyagu weeyaan bal dib ha isugu noqdaan furqadu wax kitaab laga akhriya maaha waa camalkan la qabanayo camalkii kor loo qaadaba haddaad adigu kala qaybiso meana furqada lafteedii un ahaynu kaale baa la leeyahay kusoo dhawaada maanta kan hadduu idhahda sheekha ugu weyn masaajidkan kitaab baan ka bilaabaya u diidaya wallahi baan loo diidahaynin iyagu kooda ma ogola laakiin soo ma yidhahdaan mubtadacadu ma ogola in wax lala akhriyo hadduu caawa yidhaahda halkanaan ka akhriyaya cid u diidaysaa ma jirto ee waxa weeyaan laakiin waa dhallinyarta iyo dalabadaa waxaa lagu wareeriyaa looma galo intaa haddii markaasi aan dhaafo oo runtii wakti badan bay ga qaadatay bal masaa'ilka intoodii badnayd ama intaan doonayay ugu muhiimsanayd sheekh cabdiqani baa qaatay runtii waktiguna xaggan ma badna runtii aan haystaa anugu waa wakti runtii kooban baad moodaa mawduucanna markaynu hadlayno macnaheedu maaha inaynu ashkhaas difaacayno maaha inaynu inagu cismo isa siinayno in leenahay macsuumin baynu hayno macnaheedu maaha in cid lagu kacsan yaho la leeyahay saaxada ha laga saarana maaha inaanu inagu soo shaacbaxno o nahno maxaaday halkaa ka galayno ma doonayno laakiin waxa weeye waraaqahan uu sheekhu akhriyey qaarkood anna aan akhriyi doono qaybo ka mid aan akhriyi doono imaka waxa ku qoran iyo cajaladaha la midka eedda intan waa waraaqaha qoraalkaa keenaya cajaladii waan la soo qori karahayni waxa lagu qorayo lagu hadlayo ee nin weyn oo caalimahoo waddanka joogo oo culimmada loo yaqaano oo ixtiraamkiisa muxuu ahaa markuu meelaha joogo siduu kuula hadlayo addee iyo muuqaalkiisa nin sheekha u eeg marka waxaa la arkaabaa dee ay noqonaysaa markaasi mararka qaarkood bal in waa idraari wey in mararka qaarkood la hadla sheekh la idhaahdo markaasi sulaymaan ibnu suxaymaan ayaa wuxuu qoray kitaab la idhaahdo wuxuu qoray kitaab la tabri'atu shaykhayn labada sheekh difaacoodii imaamu sancaani iyo imaamu shawkaani oo wax laga sheegay buu ujeeday markaa waxaanu uga jeedaa culamada qaarkood iyo mararka qaar in markaasi dadka caraadooda la difaaco meesha way ku jirtayo in cidda kalena jaa'ifo loo geysan haynin waxa walaalayaa ilahay qur-aanka ku sheegay subxaana wa tacaala fii suurati nuur aayaadka aadka u qiimaha badan qur-aankuba isagoo wada qiimo badan innahu kaana fariiqu min cibaadii yaquuluun rabbanaa aamanaa faakfir lanaa warxamnaa waanta khayru raaximiin faattakhadtumuuhum sikhriyan xataa ansawkum dikrii wakuntum minhum tadxakuun inii jazaytuhum اlyowma bima sabaruu anahum hum alfaa'izuun ilaa qowlihi jala wacalaa إذ والذي تولى كب... إلى قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا إذ سمعتموه ظن قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم إلى أوحى آياتك كسوك بقبي يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وروحنا الشاعات كأهب بيانتها قفك إيمان قلبي سوكترا markuu ogaado inay been yihin waanu iska daayo oanu dib ugu noqonin oo dadka cadhadooda uu ilaaliyo oo uu ku idhaahdo qofkii wax sheega soo xaqiiji ilahay baa wuxuu leey subxaana wa tacaala waxaa jiray qayb waa aayaadka hore ee suuradda hore waxaa jiray fariiq baa jiray fariiqa wuxun baa looga jeedaa un muxuu ahaa bacdun min almu'miniin ama qayb mu'miniinta ka mid ama min almuslimiin baa looga jeeda ayaa jiri jiray markii la haystay ee waxyaabihii aayadda muxuu ahaa qaar khasaaray oo khasaare la yimi markii waxyaabihii waktigooda lumiye loo sheegayey baa waxa la leeyahy dad muslimiin hum waktigoodi kaga lug dheeldheel baa ka dhigateen iyagun baa ka dhigateen un wax sukriyo sheekadiinuba iyagun bay noqotay un ka warrama kuwii maanta halkii la isugu yimaadaba haye maxay soo kordhiyeen faattakhadtumuuhum sikhriyan xataa ansawkum dikri kitaabkii la akhriyi lahayo wardigiiba iyagun baa meeshoodii galay nafsa shay baan uga baqanaya dadka qaar walaalaha markaasi inay saasoo kale ku noqoto waxyaabaa ilahi subxana wa tacaala markaasi uu aayaddaa kale ku sheegay waxaa ka mid a والذي تولى كبره له عذاب أليم كي قاتي بين أبورة كاسية وحيابها لبنبونيي كي أمامضي هوشا أبابلي عذاب كأوين بولي وحان لانه بينها نياه ولهان لوضه حدبك كقعنت أوين وقاته ونبقرنا الله سهل وكا إله سبحانه وتعالى ذاتك مؤمنين تاها تحضيض يلولا وهلا أوضة تالا الله صديقه bal maa u malaysaan waxaan uu iska been yahay oo iska garataan qof musliman aan waxaan ku soo fulahayn ma idinkuba garataanba ma naftiina marka horeba khayr ka malaysaan iyadoo la leeyahay qofka muslimka ah iyo khayrkiisa iyo qofka kale qofka muslimka naftiisa iyo kuu ka hadlaya isku naf weeye saas oo kale ilaahay subxanahu wa tacaala aayaadka uu ku celceliyey manhajkan jamaacada haddii la isweydiiyo dee nimankani manhaj bay soo qaateen isagaa baanan ogolayn haddii la yidhaahdo waxa weeye horta manhajku marka hore waa waxaa la odhan karaa waa cibaaratun can tawdiixi muctaqadi اljamaacati muxuu ahaa waxyaabihii weliba gaar ahaan muctaqadka iyo waxyaabaha jamaacadu ay aaminsan tahay in la caddeeyo gaar ahaan wixii madmadowga lagu furay markii la yidhi kaa way ku jirtaa kaa way ku jirtaa kaa way ku jirtaa baa waxa dhahaen masaa'ilka cidaamka ee jamaacada lagu haysto waynu quranna kadibna waxaynu kitaab baynu ka dhignaa risaalad qofkii wax ka soo saaraya markaa ha ka soo saara kitaab furan weeye هلا نقدي بقى لكتابكن منهج كان هلا نقديو هلا فافيو انترنت هلا جليو كتاب عادي هلا قديو قف ولا بحث كسو أخريو سجال مثلا كوه هيستا ما يلا بان كوه هيستا ما مد بان كوه هيا وحنا هلا كانوا وإذا عددوا منهج كلمة كواحد سوى استاجنين يراهدان استاجن ما ما هو نك وحنا نقول لها ما بحر عامبا حاجة زي ما كانوا بدله برجع منهج كان ممنوع بيورن شري masalada markaasi waxyaabihii ay qoreen waxaa ka mid ahaa imika aan sheegaya akhdu اlcuhuud wاlmuwaafaqa calaa distoori اljamaca waxay dhahen waxay qabaanoo usuusha ka mida wadaadkana inta warqadda ku qoray ka mida horena ay u odhan jireen jamaacadan in ballan ay qaaddo distoorkeeda inay ballan qofka kaga qaaddo bayco lala galo ayaa markaasi ka mida bunuudda iyo tobanka qodob ee u wadaad ku qoray hadduuna jirinba ka warran sheekh waxaa tidhahdeen haddii aanu jirin ka warrama bal ku dhaha maba jiraba jamaacadu cid ay ka qaaddo muxuu ahaa bayco ka qaaddo maba jiraba waa kuwana weydiiye ma qofkii joogay adduunyada waxaa ugu daran iyadoo saaxadii la joogo oo muxuu ahaa dadkii waxaan samaynayay joogaan oo culimadeedu joogto oo haddana iyaga laftoodii loo sheegaya wixii ahaa anaa ku aqaano sidanaad tihiin de ma ma nihiinoo maba samaynaba waxaa ku qoran muxuu ahaa manhajka wax horta ku qoran maahaba waxaan manhajka uga soo qaadi waa kumaba qornaba manhajkina waa kanoo kuma qorna sagaal iyo toban baab weeyaan qof falow qaado soo akhri kiisa dambe ee xoogaaga loo sameeyey muxuu ahaa tacliiqaadkuna waa kan soo akhriya haddaa ku aragtaan akhdu lbayca walmuwaafaqa haddaa ku arag muxuu ahaa walmuwaafaqa walbayca haddaa ku aragtaan waxaa wadaadku sheegaya waa runtii wey kuma jirto waaqicanna umay dhicin weydiiya dadka jamaacada ku jiro oo hal qof oo laga qaaday bayco weydiiya waxaad tidhahaan bayco ayaa kaa qaaday waa hore wax laga sheekaynayo wadaadka ka sheekaynaya leey anaa laga qaaday dee yeelkiis haddii isaga laga qaaday dee berigaa wax jiray bu ahaa isna malaa ka teg iyagana ka tage sidaa uga tegun ba iyaguna uga tegen waxay ahaydba laakiin wax imaka la isticmaaliyo wax hadal hayaba mabaanaan arkin ba anagu lamanaan aan soo darsin tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat wa calayha maktasabat hadda wixii jooga wax la isticmaalo maaha culimaduna waabay sheegaan waxay dhahaan xilliyada qaar way jiri jirtay laakiin taqriiban waa waaba la iska daayeyba laga yaaba cilmiyan inay iska daayeen masalada marka la ogaado arujuucu ila alxaqi fadiila wey haddii masalada la ogaado in markaa khalad ay ahayd oo wadaadkanu leey anigu waan iska daayo beri baa laga qaaday bidca muxuu ahaa bayco bidca ah oo iyaguna walba iska daayana ka warran hadday iska daayeen waay kaasi markaa isagu wax aan jirin weeye waxaa ka mid a masalada labaad alwalaau walbaraau liljamaaca alwalaau walbaraau alkhaasu liljamaaca wale iyo bare jeclaansho iyo necbaanshoba jamaacadaasay ugu goda wixii jamaacadaa xidhiidhiya way jecel yihiin wixii gooya way necab yihiin bal ilaahow muu noqdo weli ilaahay muu noqdo wixii jamaacadoodaa xidhiidhiyana way jecel yihiin ilaahow muu ibliis noqdo hadduu ibliis yidhahdo anu jamaacad waan taageersanay markaasi gacanta qabsanaya saasay u taallaa meeshu mararka qaarkoodna waabay yidhahdaan cajaladaha iyo waayo waa xisbi bay ku leeyihin xisbina wixii taageera unbay dani ugu jirta وهذا غير صحيح كاسنا وحان صحين وي بل منهج كان منهجك سدا كو قرن واسدان قال في الباب العاشر باب كطبناد وحا كو قرن منهجك ونحب أهل التوحيد ونواليهم ونبغض أهل الشرك ونعاديهم كاسوا قيبتها توحيد كعدي كو سعطة جماعة هان نغضامي ونقرن ونجعل شرك وحي كو دعاه ama jamaacada ha noqda ama yuu noqona waanu necabna wa qaala fi saabic cashar baabka toddobiyo tobnaad waxaa mar labaad markaasi ay ku keeneen ونرى الجماعات الإسلامية التي تنتهج مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة لا تذم جملة ولا تمدح جملة بل تذم وتنصح بما فيها من الأخطاء والبدع وتمدح بما فيها من الخير والغير على الدين والدعوة إليهم وعداوة وعداوة الكفار هذا الكلام معني سوى فهم السنة جماعات كإسلامي أي حركات كإسلامي سجودنا الله ما وضع شعلان كره وكل وضع جعل معها سجودنا الله ما وضع نعي كره وكل وضع شيطان معها وحي خيرنا والقصود وين يا باكو قرن wixii sharana waa la durkinaya hadbana inta ay khayrka ku soo dhawaadaan bay ku soo dhow yihiin jamaacada waayo khayrka u dana hadba intay khayrka ka fog yihiin ba iyagana ay ka fog yihiin baabka sagaal iyo tobnaad oo baabka ugu dambeeya waxaa ku qoran wanuxibu ahla alcadli waalamaana wanubqidu ahla aljawri waalkhayaana waxaanu jecelnahay dadka cadaaladda iyo tawxiidka ku socda iyo ammaanada waxaanu necabnahay oonu aada uga fognahay dadka markaasi xaqdarrada khiyaanada iyo qallooca ku socda waa ijmaal hadalkaasi waaqiciyana looma arkin iyagoo intay meel soo istaageen malaa waa muxaadaradii koowaad ee hargeysa ka dhacday jamacat ulictisaam warqad bood lagu dhijiyay gidaar maa beri hore meel walba laga lalaadiyo haddii ay markaasi walaa walbaraa tahay waaqiciyan ma u dhicin iyadoo la yidhi inta laysu yimi war jamaacadee naasuun bal wadaadada weydiiye waxaad tidhahdaan hal qaraar oo la yidhi jamaacadeennaa suun inooga shaqeeya oo dadka kale dantooda waxba inagama gelin oo jamaacadeena aanu ku koobnaano wadaad hadal maxaadare ku yidhi keena waxaa keentaan qaraar lagu qaatay oo bayaanaadaa keena shir ay galeen oo shirarka ummadda ilaahay loo shiray ee muslimiinta ah loo shiray caamka ah erey faqro ka mid oo ay idhaahdeen jamaacadeenna si gaara aynu walaa u siino bal keena qoraalkii iyada kuma taallee meelo gaara idinku bal wax ka doona dhaha waa weydeen sow maaha haddii la waayo haddii la soo waayo haddii ay dhacdo horta macsiya dee noqon lahayd oo dadka qaar ay ka dhici lahayd oo dee qofku maaragtay qabyaaladoo kale un weeyi qabiilka saw intaa kama hadlo qabyaaladdu waa macsiyo waa macsiyo iska daaya ma nidhaahno haddana saw intaasoo qof oo qabyaalad samaynaya lama arko dee saasuma ayar la odhan lahaa war bahasha dee haddaad sidan khayr ku wadeen ka daaya qabyaaladda intaasaa ku fulaan lahayd haddii markaasi ay jiri lahaydna oo nasiixun bay noqon lahayd waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid a difaacuhum can ilfiraqi almubtadica inay difaacaan jamaacadu firqooyinka mubtadicada ah hadalkaa way soo aad baa loo soo celceliya oo had iyo jeer aale iyaga iyo firaqa mubtadica aan la kala garanin waxaan leenahay subxaanaka hada buhtaanun cadiim firaqa mubtadica in la difaaca waaqicana way ka fogtahay sidanu xagga dambe ku arka insha allah aadna wax kaloo uga fog tahay qoraalka halkan inoogu yaalla waxyaabihii kale ay qornaa o dhan waan iska daayo intaa manhajkan ku gaabsanaya waktiga aan yar tashiilayo daraaddeed baabka shanaad waxaa ku qoran manhajkan aynu hayno weliba kii hore aan soo qaaday kan dambe waxay yidhaahdaan war intan dambe imaka shubahaadku ku bateen bay ku gabadeen waxbay ka badbedeleen iyadoo waxba laga bedelinba waa kii hore kan aan wax ka soo qoray dhammaantii wey berigii hore la haystay waxay yidhaahdeen wanujaridu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam almutaabaca ayaa ku qoran rasuulka ilaahay un baanu wixii raacitaan uga hadhanna iyomaanu macnaa u dhartiranaayo keligii baanu raacaynaa falaa nattabicu ilaa iyaah itibaacan saadiqan isaga mooye cid kala raaci mayna raacitaan dhammaystiran waalwaajibu calaa kulli muslimin kamaalu tasliimi lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waalinqiyaadu liamrih qof kastoo muslimana waxaa waajib ku ah inuu markaasi si wanaagsan u isu dhiibo dhammaystiran rasuulka ilaahina u hoggaansamo hadalkaasi wuu soo socday wuxuu soo gaadhay ilaa marka la yihi wanara alibtidaaca fi ddiini muxaraman diinta horta bidca in lagu soo daro waxaan u aragnaa xaaraan bidacoole in la difaaco ka waran markaa iyana way soo socotaa lianna alasla fiihi altawqiif liqowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad muttafaq calayh faاlbidcaةu fi اddiin bidca diintan lasoo lagu soo daro kuluha dalaala wamarduuda walaysa fiiha bidcaة xasana وبدعة سيئة بل كلها سيئة سواء كانت في الاعتقاد أو في العبادات فمنها ما هو كفر صراح كالاستغاثة بغير الله ومنها ما, ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور ومنها ما هو معصية كبدعة التبطل والصيام قائمة في الشمس ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والمرجئة والقدرية ونحوهم من أهل الفرق الفرق المبتدعة كل الدفاع لها وقوع wax alla wixii markaasi bidca ku gabanayay kuwan waaweyn tusaala loo soo qaatay wixii kale bidca yar ay ku jirtana hadalkii horena toos bay usoo gelasay kanna waabay ku caddayba hadalka noocaa u caddi ma ereygaasuu ka soo dhex saarayaa qofku waxay difaaceen ahlulbidaca mise ficil baa lagu hayaa dee haddii ficilka loo soo daadegana iyadoo markaasi la leeyahay ahlulbidaca waa walaalaheena ha la daayo ilama aha in la soo helayo oo magaca intasaa loo cabiro waa laga yaabaa ashkhaas la isku khilaafay inay jiri karaan oo walaalkana yidhaahdo war dadkaasi waa mubtadica iskaga taga waayo isaga marka horeba xagga bidcada rajaxnayd wax walba kana idhaahda maya e bidcadii maye malaa mubtadic maaha muxuu ahaa waa tanziilu lashkhaasina asalkeedaba waa mas'alatu ijtihaadiya wey qof haddii la isku qabto waa mubtadic maye waa sunni haddii labada qof ay isku qabtaba ehel waxaanay u yihiin isma bidcayn karaan weliba kan sunnile baa asalkii ku sugan ilan qofku asalkiisu hadduu muslim yahay inuu sunni yahay wey ka ka saarayaa daliilka weliba laga rabaa oo ah adigaa ka saarae adigu daliilkii ii keen anigu muslim baan ku ogaa haddaad muslim tidhahdana asalkiisu muslimkii saxda ahaa unbaa looga jeedaa adigu inuunu muslim saxa ahayn adigu daliil noo keen haddii intaasi ay difaac noqoto dee dadka in markaasi wada mubtadacay noqon baan u malayn ilan dadku markaasi may ka wada hadlin oo may wada odhanin hebel iyo hebel waa mubtadic weeye haddii intaa laga yimaado xagga waaqica bal aynu u nimaadno waaqica waxaa ka jira mimaa laa yashuku bihi duu caynayn wax aanu qof indhaalihi ka shaki karin qaabkay u difaaceen wadaadadu khayralaha siiye jamaacadu ay kow ka yihiin mubtadicada ama dadka bidcada ku dhacay iyo ibtidaaca laftiisa say ula dagaalameen shalay baan waxyaabaha qaar ka soo sheegnay waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah ee bidaca waaweyna waxaa ka mid ah dee bidacu suufiya meeday imakaabay dib u soo noolaato laangaraynta ay wadaadadu sameeyeen sababteedaa soo noolatay imaka inay walaaluhu siday bidcada u hayeen kuwii bidcaynta bidcada la dagaalamayay iyagii markii lala dagaalamay baa bidcadii suufiyadu dib u soo noolaatay mooyaane horta bidcooyinkay la dagaalameen ee ay ka takhalluseen qaaradda markaasi soomaaliyaba mar laga waayey ee meelaha isugu soo hadhay maqaam maqaam isugu soo hadhay bidcata suufiyada ku jirtay ee ugu darneed ma bidcay ahayd kufriyaad bay ahayd dadka ku jira ee samaynaya iyagu xukunkoodu gaar ha ahaado laakiin waad ogtihiin waxyaabaha la samayn jiray taa meesha ilahay gacantoodu kaga saara waxyaabaha ilahay meesha kaga saaray waxaa ka mid ah waxyaabaha waxaan jeeda aad ula dagaalameen waxaa ka mid ahaa ay aad ula dagaalameen waxaa ka mid ah dee bidcatu takfiir ma fitnatu takfiir takfiirka fitnadiisii takfiirka noocyadiisa kala duwan le marba shaar buu xidhaa marba shaar soo xidhe marba magac la baxee marba meel hoos gala aad bay ula dagaalameen qadiiman wa xadiisan waa la soo ogaa takfiirkii hore ee caadiga ahaa iyaga aad ula dagaalamay imaka lagu eedeeyo iyagaa la socon jiray muxaadaraadkii baa lahayaa lala galay cajaladihii doodihii tooskaa lala galo bal hal doodahoo lala galay keena doodo dhan oo lala galo maqaamada ummaddu daawanasay oo idaacada laga soo daayay baa jiray hadda dhowaanna waxaa jira doodo lala galay oo sidii dooda loogu wadayba la xidhxidhay oo la aqoonsaday waxaan inaanay wax caadiyaba ahayn baa dhowaana jirtay labadaba jamacaadkaa markaa jamaacadaa markaa sameeyey waa fitnatu takfiir weeye takfiirka kale shaararka kala soo xidha mararka qaarkoodna iyaga aad uga hadlay ilaa ragga qaarkood aad ogtihiin oo lagu dilay sma takfiir nooc kala wey iyagu wadaadadu kamay hadlin kaana hadday ka hadleenna waa hadday si hoos hoose uga hadleen waayo iyaga waxaan wax kaga weyn baa jira waa ictisaam wey ilaa kuwaas ay meesha ka leexdaan waxaan kalema shaqaynayo ilxaadka iyo shala baynu soo sheegnay markaasi daakhilkii khaalijkaba ka jiriyo ilaahdiig iyo diin ilaahdiidka iyo diin diidka iyo diin xumada aad bay uga hadleenoo markaasi maxfalle iyo meelo adag waaweyn baa lagaga hadlay waxyaabaa laga hadlay waxa ka mid ah dee shiicada waqtiin bidca ku weyn baa jirta nadawaadkii ugu waaweynaa ee la qabtay bidcada shiicada ka mid ah shiicada raafidada ah horaa looga soo hadli jiray walaalo waxaa laga yaabaa intii imaka muxuu ahaa ay muxuu ahaa rawaafidii zaydiyiinta markaasi ku abtirsanayey intii ay damaaj ku soo duuleen intaasaa laga yaabaa in iyagu ka hadleenba oo hore hadalkooda laga hadlaaba uu koobnaan jiray laakiin in mise ka horreeyey baa laga hadli jiray oo in mise ka dambeeyo jeer baa laga hadlay markaasaa markaasi difaac ahlulbidaca haddii markaasi difaac rasmi la doonayo haddii markaasi loo yimaado markaasi waxyaabaha ay ka hadleen dee almanaaqib alqadiriya waalmawaalid asuufiya cidda ugu badana ka hasha jamacadaheed ka hadasha waa ogtihiinoo cajaladaha la dhegaysto ama mawduuca mawduuc laga diyaariyo mawduuca sheekh shible ka ka fiican ama ka basdhisan aniguma garanayo sagaalka cajaladood ama tobanka cajaladood ee bal manaaqibka uu kaga hadlay un dhegaysta idinku ee uu yidhi cajab iyo cajam iyo carab waxaa ka codsanaya ciddii ila doodi lahayd ee ka mida baabkaa baabkaa u doodaysa waa ogtihiinoo suufiyada doodihii ay la galeen ee calaniga ahayd ee ishorfadhiga ahayd ee xukuumado weliba gaali ay dhexdhexaadinayeen cidday u soo direen muslimiinba ha ahaadaan dee markaasi waxaan ka wadaa ee barnaamijkaasi barnaamij dawliya uu ahaa isagana waad ogtihiin innaga halkeennan miyey markaasi walaalu odhanayaan annagaa la gallay miyay odhanayaan dee ma aha difaaca ahlulbidici la difaacay kaasina maaha waxaan leenahay wakayfa yasixu fi ladhaani shayun ida اxtaaja الnahaaru ilaa daliili ilaa daliilin waxa weeye walaalayaal markaa marka intaa laga yimaado waxaan doonaya inaan kusoo khatimo mawduuceenan kole mawduuca nuucdiisa iyo inta ugu muhiimsan iyo qodobadaa markaasi aan galabta u soconay intoodii badnayd kuwa uu sheekh qaatay bay ahaayno hore waxyaabaa baryahan dambe aad loogu soo celceliya waxaa ka mid a haddii aad doonayso qof inaad isqaatiso ood meesha ka tuurtood xeradiisa biiso madaxun baa laga dilaa hebelka u weyn iyo hebelka u weyn iyo hebelka weyn baa la abbaaraa un khalaas markaa inta soo hadhee yaryaryanaha iska hoos raacaan beryahan ragga bartilmaameedka noqdee jamaacada waxaa ka mid ah ragga ugu waaweyn kelmad labaatan daqiiqo keliya socotay wadaad ka mida markaasi culimada markaasi barnaamijkan had iyo jeerale aad iyo aada ugu maman labaatankaa daqiiqo oo keliya afar sheekh buu soo qaaday mid walba madax u goosta maxaadilo ka horraysana sidoo kale shan ama lix baa iyagana ku jirta weliba waxyaabuhu u tiirinayo hadday qabi lahaayeen dhib may lahaateen oo waxaa lagu tiirinaya weligaa markaad qabto ceeb weynoo ku jirtaa ma jirta qaabka lagugu tiirinaya dee mararka qaarkood inuu yaro fool xun yahay way dhici kartaa laakiin waxaa ka mid ah ashaykh alwaalid sheekh cali warsame sheekh cali warsame wuxuu ku eedeeyey sheekhu inuu yidhi wuxuu la dagaalansan yahay tawxiidka ilaahay oo hadda waxay marayaan buu ihi heer ay la dagaalamaan markuu marayay tawxiidka ma faafiyaan ayaa wuxuu yidhi hadda waxay mara wuxuu marayaan heer ay culimmadii waaweynaa markaasi ku baxaan oo ay la dagaalamaan sida ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo moxamed abd ibnu cabdiwahaab iyo raggaasi la dagaalansan yihiin nairobi buu kaga hadlay buu yihi sheekh cali warsamo oo markuu nairobi kaga hadlayna culimada ajaaifuu geysto aad buu u weeraray markuu aada u weerarayna axad jamaacadooda ka mid ilaa hadda kamuu hadlin markii uu ka hadli waayeyna xasaan baa dhiigtoojin u sameeyey afartan cisho markuu sugayey noocaasuu dhigay waa keli waa nafsu kalima muxuuha kalaamihi wey hadalkiisu saas u yaal ilaa imakan ayuu kama hadlin buuri waaqica horta marka wixii waaqica la joogo qofkina qof mansilo leh oo sheekha uu yahay oo wuxuun dhowranaya inuu markaasi horta wixii wax kaga soo noqonayan iska ilaaliyaaba fiican cidda uu daliil ka soo qaadanaya iyo cidduu u daliishanayana bal inuu kala eegaaba fiican iyoma haatan la qaati bal waxa weeye markaasi sheekh cali warsame xafidahu llahu tacaala isaga laftiisa ayaa masaladii wax ka qoray lagu eedeeyey risaalad shan iyo labaatan waraaqoodabu ka qoray yaa ka hadli lahay kale markaa ilaa maanta kama hadlin soo maaha risaalad shan iyo labaatan waraaqoodabu ka qoro waa tane magaceeda waxaa la odhaa naqd اlintisaar lilaimati اlabraar waraddu calaa xasan fii masaacimihi marka waxay ka kooba risaaladdan wey wuxuu ka hadlay hadalladu ku hadlay wixii ka mid ahaa wuxuu ka hadlay waxyaabaha qaarkood inuu kaba cudur daartay waxaa ku jirta isaga dadkan weerare ee uu xasaan ka mid ahaa waxyaabaha ujeeddaday lahaayeen wuxuu ka hadlay maqsadka maxaadiradan u geeyey waxaaso dhan buu ka hadlay da-du yahay baa xataa ku xisaabtankeeda leh ma nin la radiyaaba sheekh cali warsame waa boqol jir weeye washtacala inii wahana alcadmu minii washtacala ra'su shayban buu maraya xilligaa ninku markuu gaadhana waana dadkii xaqiiqatan loo tixgelin lahaa wixii ummaddan uu soo gaadhsiiyey tawxiid ba ninkii waddanka keenay muxuu ahaa dacwaddan tawxiidka dadku muslimiin way yihiin oo muslimiin bay ahayn lakin wax badan baa ka qaldanaa dacwaddaa lagu liibaana dadkii keenay buu ugu horreeyeyba ama awaa'ilkoodii bu ku jira nin maanta cagaha lagu dhegi lahaa oo markaa isaga dib loo qabsan lahaa muu ahaadeen hadalladiisa aan midhkan un ka soo qaata sheekh warqadaas warqadaha uu qoray waxaa ku jirta ama risaaladiisa wuxuu leeyahay ana muxaadaratii المذكورة لم تكن أصلا muwaajahatan ila almashaayikh muwajahatan ila almashaayikh maxaadiradaydaa la sheegay buu leeyahay laygu haystay laleeyahay wadaaddu ku caayay ama ku aflagaadeeyey aslan iyo kuma socon buu leeyahay haddaa ayay ku socotay sheekhow waayahay وإنما كانت موجهة إلى أتباعهم وبصفة خاصة كانت نصيحة وتوجيها إلى الشباب ألا يغلوا في هؤلاء المشايخ الشيخ ليه هي وحي محاضرته كسقتي ولا لها ودادها هرت علماء وين كم يسقون بالله ابن تيمية ابن القيم محمد عبد الوهاب وما تشيدين لكن يجا أتباعه ده نشيد بالله أتباعه ده واض صحويين تأم تتك طلبات إيه محوها علماء يدعاء يعد والبله معنونه وحود عيبوا ليه هي وتوجيهات بيهيد طلبات اللي هو توجيهني علماء إنني كحد جدين وحد جذب معناه أنا حد دافنين ilaan shay walba haddii la xaddhaafiyo rasuulka ilahi baan la ogolayn in la xaddhaafiyo inaan la xadhaafin intaasi ku koobnayd buu leeyay laakiin waxaa bedelay markiiba asxaabun lima'aariba ukhraa daddana kale leh oo iyagu xaggaa sheekha la soogay baa markiiba bedelay isla markiiba talaalka waxay soo gaadhsiiyeen qaar kaloo dana kale leh oo iyaguna xaggan jooga had iyo jeeraale dadka danaha lihina mabda-oodu haba kala fogaaday waxaad mooddaa inay si isugu talaalan yihiin sheekh cali warsame maxaadiradiisa intaasan kelmadiisa intaasaan ku dhaafana oo lagama hadlinoo quraa inoo geystay waa laga hadlo kitaabkaa dhan baa ka qoran isagaana sheekhu qoray isagii baana nool dee hadalkana uma baahnaba maxaa la odhan kitaabkan dee qofkii doonaya inuu soo akriyaa soo akriyo ha idhaahdo markaa sidaan uga jawaabay oo qalad mar labaad markaa sheekhii kelmaddaa yidhi ee lagama jawaabin risaaladdaa meelun ha looga doono ha loo geeyo haddaanu arkin haddii uu arkay uu marka horeba ogaana waxa weye markaa waxa weye ha iska daaya markaasi waxyaabaha markaasi dee ribaynta sheekha labaad ee aada loo soo qaaday wuxuu ahaa شيخ محمد الدريس وحول الشيخ شيخ محمد الدريس أحمد والشيخ كمد هان شري والشيخ علماء وين ده كمد دبد شوقين تبادل وحول كمد هان شري علماء دي جماعة أنا هجان كمر صون قطعي وحول شيخ كلمة دي ساكويري حزبي رئيس كهرة حزب اعتصام وسيدوري وحويري وكان انترنت ده كبو حي عشلدي سايكون دوبان تي الثورات كأني آمن سنيهين maxay uga hadli waayeen buur anaa hayana uu lahaa wax uu soo bandhigayna markaa may muuqan markaa taasna kitaabkaas aad arkaysaan waxa weeyaan boqol muxuu ahaa waxa waa boqol bayt weeye waa kitaab weyno matbuuca soo maha aragtaan kitaabkaa sheekh maxamed idriis baa iska leh waxaa la dhaha alxasaad اlmur tajribatu الsoomaal bayna alxukuumati الjaa'ira والحروب الأهلية ما قرر ما لقرأ أنت محاضرة الشيخ قلبها ما لقى جرسي ما يوحى لقرأ السقال يتبان سندات كهر dadku wuxuu sheegay sheekh war fadhiyo intooda badan ma dhalan ba ma bay ma markaasi jirin ba isaguna carruur buu haba laga yaabaa bariga barigaas sheekhu kitaabkan qoray 1420 kii magaalada maku ku qoray tabcad wanaagsan oo fiican kitaabku muu helin oo hada jeer waxyaabaha Soomaalidu ay qoraan dadku sibay u yar dayacaan wuxuu ku eedeynaya sheekhu wadaadkan wuxuu ku eedeeyay sheekhan wuxuu ku eedeynayay inuu xukuumaadka ku baxsan yahay oo madaxda markaa ku baxsan yahay horena wadaadkan waliba qaacid isagu u samaysto wuxuu yidhi aanu sheeganaa wuxuu hore u yidhi haddaad ka maqasho ictisaamka oo kule ictisaamka oo kule haddaad ka maqasho xisbul ictisaam oo kule haddaad ka maqasho xukuumaadka in lagu baxaa ma banaana haddaad maqasho waxay u jeedaan saxaabadii iyo taabiciintii bay u jeedaan inaanay midnaba u jeedin haddaba hadalkan baa beeninaya safxadda kitaabkan alxasaad ulmur sagaal iyo tobnaad sheekhu wuxuu yidhi idaa ra'aynaa natiijata hayaabi sulta wa inka kitaabkao dhan inaan akhriyo mooyaane halkii la taabtaabo sidaa boqol meelood ka badan wuu ku soo celinaya hadalka noocan oo kale ah waayo kitaabkaa u caqidnaa in dadka ducaadda ah iyo saxwada iyo dadkii xilligaa joogay laga hakiyo dagaalada in laga hakiyo noocaasuu kitaabku u caqidna markaasaa wuxuu yidhi idaa ra'aynaa natiijata hayaabi sulta wain kaanat aalimatan jaaira aalimatan jaaira baa saxaabadiisa iyo ku noqonaysa markaa taabiciintii kuwa markan jooga iyo kuwa ka dambeeya iyo qaar mar walba jooga wey fii ma xadaa fi somaal haddaynu aragna buu leeyahay sidaa arkaysaan markaasi xukuumaddii markaasi xukuumaadka maqnaanshahoodu dhibkuu keeno jaairaba ha noqdaane waxaa inoogu filan soo maaha waxaa soomaaliya ka dhacay buu leeyahy wa ra'aynaa min alwaaqici maa nataja can athawraati almusallaxati adaciifa soo mulahayn thawraatku yuu barakeeya oo wuxuu lahaa tawraadka ku kacaay ku kacayday iyuu barakeeyaa buui ergaas u isticmaalay maca waa kan wuxuu ku leeyahay wa ra'aynaa min alwaaqic maa nataja can اtawraati اlmusallaxati الضaciifa maca الsulطaةi الqawiya wma jalabathu min اldraari min alإdraari اlcaamati واlkhaaصة waay وحروب الاستنزاف لموارد المسلمين المادية والبشرية من كلا الطرفين فينبغي أن نتأمل قليلا فيما يلي بعض الأدلة أما بعض الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الدين في النهي الشديد عن موضوع المواجهة المسلحة مع الحكام والأنظمة وحن كدق النووي وآذا نغفر سننا إلا وير وير لقو قاضو حكومة أمام مدح ميل جوكتوه بيسانو dowladdoodii wata in la islahda rida wa anna darara daalika haaliban ashaddu min darari min darari baqaa'ihim iyagoo iska joogaan mar walba ka dhib yar buu leeyahy dhib way leeyihin soo maaha markay joogaan joogistooda la qaatay wuu sii waday hadalkiisaasoo wuxuu yidhi waay idan ana alfitnata alatii tuntaju can dalika talxaqu akbar darar daruuraati alkhams التي لا معاش ولا قياما للناس بدونها وهي الدين والنفس والعقل هذا الكاس وديري دبتنا آيات كاس سو قاتاي فإذا أمروا بمعصية بو سو لا نطيعهم ولكن مع ذلك لا, لا نخرج عليهم وهكذا نجد توجيهات القرآن في كل الأمور وسو هذا الكاس وسو قاتاي marka adiladii iyo ahadiistii hadii jaraale in zaalim haakimka zaalimka Allah isaga sabro ayuu soo gaaray wuxuu soo qaatay 8 xadiis oo markaas si baabka uu ku keenay oo dhammaantood uu ku sheegayo markaa in loo sabro xaakim daalima in loo sabro oo aynaan dee wada akhri kar haynin waxaa ka mid ah oo m meel labaadun aan ka soo qaadan doonaa hadalkiisan kale ee markaas isaguna sidan oo kale ah wuxuu leeyahay fain qaala qaa'ilun su-aal buu isweydiiyey idaa manactu muwaajahaةa اlxukaami الظalamati biاlquwa fahal nasktu ونترك الدعاة على أبواب جهنم يقودون الأمة إلى الهاوية وما هو الطريق لإصلاح الأوضاع قلنا وحن أرنبو الهديات وشأن ويديسه قد سبقت نقول كثيرة عن علماء السنة في فقه التعامل مع مثل هذه النوازل فهي كافية لمن نفعه الله بها وأدلة بدنا دائما كانوا أقوال بدنا إلى سعوتي والواجب هذا في مثل هذه الحالات التي يقتبر الله فيها عبادة إنكار المنكر waxyaabaha xilligaa qaban karta waxaa ka mid ah kullee inaad munkarkii diido xasba الاستطاعة باليد واللسان والقلب وكلها مجزئة إن شاء الله إذا علم الله من العبد الصدق والإخلاص والدعوة إلى الله بلا كلل ولا ملل حسب ما يتيسر سرا وجهرا هذا الكاس وصوّد يا شيخ وصوّد سعودة دي سؤال لويديا يكون قطنتي amaba ay ahayd miyaynaan ku baxahayn oo aynaan la dagaalamahaynin wuxuu si cad u diidayaa sida halkii hore oo kale in lagu baxo marnaba inaanay bannaanayn waxaa kaloo hadal kale oo aad isagan u qiimo badan uu yahay oo kaan markaasi iskaga soo gabagabayn doonaa waxa weye kitaabka tusaalun baynu uga jeednay oo iyo kitaabkaasi de inuu sidaa u qoran yahay wuxuu leeyahay dadku waa laba daraf oo midba meel joogo maxamed dris kitaabkiisa wey mid wuxuu leeyahay hala iska fadhiyo oo madaxtuna halala shaqeeyo oo hala iska xaabxaaba iyaga oo iyaga un halala joogo midna wuxuu leeyahay maya ku kaca kol hadday diinta ilaahay khilaafeen madaxa ka gura iyo wa wasatun buu leeyahay dariiq dhexdhexaad ah markaa kan dhexdhexaadka uu isagu markaasi kan weeye ku ammaanaya wal wasatu labadii hore uu ka soo hadlay si markaasi hadalka hore wal wasatu huwa alladhi alayhi ahlu sunnati wal jamaa'a wa huwa alladhi kana alayhi a'immatu ad-din fi al-qurun al-mufaddala من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهو طاعة الأمراء بالمعروف والنصح لهم بالحكمة وبيان الحكم الشرعي لهم وللناس فيما يواجه الأمة فيما يواجه الأمة من القضايا لا يخافون في ذلك لومة لائم ويقفون المواقف الشجاعة التي التي تمليها عليه مواثيق الدين ومسؤولية العلم هذا كتابك واسداسي وحان وجهدناون هذا لذا لغا سو غورينيه هذا لا aad iyo aad uga duwan ayaa markaasi ku qoran waxyaabaha markaa ku qoran waxaa ka mid ahaa markaasi kitaabka ku qoran waxaa uu isweydiinayaa ma bannaan tahay in jabhada la buro la abuuro jabhada hebel la yidhaahdo markaasi musallaxo oo hub sidato oo diineed oo lagu kiciyo ma bannaan tahay markaasaa wuxuu leeyahy qultu hada alxadiidu yuؤkidu اlmanhaج aladii calayhi ahlu الsunة wa huwa ana jawra alxaakim wa dulmihi wa fisqihi laa yubariru اlkhuruuja calayhi aw tashkiili jabhati musalaxaةi min dakhil min dakhili اlbalad aw min albuldaani اlmujaawirati lahu likhalcihi biاlquwa mima laa yutimu gaaliba إilaa bibuxuuri min الdimاء وإهلاك الحرث والنسل وخراب الديار الإسلامية وجعلها في أوضاع هذا الكادر عمر كاسيان لقى جيونا هينين با يسوون إنه وقف لونه ده عربي وين فهم الناي كاس بمر كاسي يسوونه شيخ كتاب كيسة كو قرن محمد شيخ محمد درس وواقع هراء وحل قال قرن لها وإن وحن تاجر وغيران أيام مركزي أحد شيخ صدحات أن دوني مركزي والشيخ بشير صلاة وهذا أه markaasi amiirka jamaacada waxaa aada looga soo qaatay wuxuu aada u ammaanaa mubtadacada rumuusta mubtadacada iyo hormoodkooda sheekh bashiir salaad waa sheekh markaasi ka mid a culamada soomaaliyeed waa guddoomiyaha mar labaad hay-atu kibaar alculamaa fi soomaal waa nin iska dadka had iyo jeeraale iska afka gaaban leh oo isagoo haddii maanta o dhan xataa wax laga sheego ayla tahay inaanu isagu cidna u jawaabahaynin innaguna intaynu ka ognuun baynu sheegaynaa un waxaa aada loo soo qaataa tusaale la bixiyo oo la yidhaahdo sheekhu wuxuu aada u difaacay wadaad la idhahdo muxuu ahaa qardaawi yuusuf alqardaawi manhajkiisu difaacay horta midu waa kow oo marka koowaad qof muslima oo aanad adigu markaasi manhajkiisa ictiqaad ahaanin aqoon badan aanad ulahayn haddaad xusnu danni ku difaacdo horta marka hore ma xuma caqiidadiis haddaanad garanayn wey midna waa mar labaadoo dee qofkan in isaga horta la weydiiyaabaa fiican halkan buu degan yahay u inoo yimaadaa mar walba wadaadka kolleba mikrofoonka imanaya inuu maalin u tagaaba heedo maba kala foge uu ku idhaahdo sheekhow waxaan ku weydiiyey maxaa kugu kalifay inaad wadaadkan difaacdo hadday cadaalad isu saamu idhahdeen markuu idhahdo annagaa difaacnaa daro waanu ogollay markaa inuu ka hadlaabay haddaba annagu waanu weydiinay qadiyadda waanu weydiinay raggaanu ku weydiinay afar baanu ku weydiinay waxaan fadhiya afarteed baan fadhinayma maxaa qadiyaddan sheekh looga jeeday shaksina kamuu hadlin soo ma idhaahdo isagii baa noolo la weydiinaya maxaa laga hadli wuxuu leeyahy sheekhu mabay ahayn qadiyaddu sida loo suureeyey aslan maba ahaba soomaad maqal maaragtay muxuu yihi saarat mushariqatan fasirtu muqariban shataana bayna mushariqin wa muqaribi alaa gabadh buu ka sheekeynaya kala ka baxsatayoo markaan galbeed u dhaqaaqo may bare u dhaqaqataa buu leeyahay waan la ishelin haddii qofkii oo galbeed guntii ka hadlayo un bare aad ka hadasho horta sow dhib maaha waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a wuxuu leeyahay sheekhu wadaadkan la dhahay yuusuf alqardaawi horta manhaj diineed lagama hadlayn buu aslan ba iyo ictiqaadkoona lagama hadlayn laakiin waxyaabaha laga hadlaya waxay ahayd buu yihi xukun baa ku soo baxay maxkamadeed oo weliba argagixiso loo xidhayo interbool baad doo raadinaysay wadaadkan interboloo raadinaysa baa culimada dunidu heer duwal ahaan baa waxaa la isu weydiiyey buu ihi sidee baynu wadaadkan xadhigaa uga baajinaa waxaa la yidhi anu idhaahna wadaadkani irhaabi maahe waa muctadil soo muu lahayn waa muctadil buu ihi oo wasat buu ku sheegay manhajkii ugu wanaagsanaa ereyga muctadil waxaaba laga waday buu leeyay sheekhu mabay ahaynba manhaj qiimayn diineed mabay ahayn laakiin iyagoo afka yaqaanaan ba ah waa islaam muctadil oo dhexdhexaad ah iyo waa irhaabi iyo waa xagjir iyo waxaasay yaqaanaan dadkan lagala hadlayy saa daraaddeed bayaanka waxaa loogu soo saaray ninkani ma aha irhaabi waa nin muctadil oo dhexdhexaada yaa la xidhin waana ilahay ku badbaadiye bui xadhiggii haddaad adigu leedahay hala xidho xadhiggaa u wanaagsanaa taasi waa baab gaara soo xidho adigu markaa oo dee markaasi maxkamadda saar kaa wadaadkuna isaguna waa intaa hadallada markaasi aan kusoo gebagabaynaya waxaa ka mid ah waraaqahan tabdiic qura kuma qornee takfiir baa tifka ah wadaadadu waxaan leenahay intii ay tabdiica ku koobnaayeen way sahlaneed haatan imka takfiir baa markaasi ay u gudbeen shay waliba markuu halkaa gaadho saas unbuu akhirka noqdaa axad ka mida baa wuxuu leeyahay hadalkiisan oo ragga kalena dee ay tacliiqinayeen o ay arkayeen oo ugu yaraan odhan karayeen hadalkaasi ayaan lagu wada xambaarin wax bal halaga reebo waxbay walaalkaa markaasi muxuu ahaa unsur akhaaka daaliman aw madluuman wey haddii aa warqadda wada qoraseenood aragtay iyadoo wax ka yara khaldan yihiin walow aanan kelmaddaa ku waafaqsanayn baan dee odhanaya laakiin haddaan idhaahdo aad buu mahadsanya khayr alla si isagaa ku filaaday lakin waxaan ku dari lahaa uun haddaan na qoro waxay kutusinaysaa in wixii la isku wada raacsan yahay hadalkan waxaa ku jira waa sheekh muuse tarax ninka la dhahdo wey oo aan u malaynayo inuu malaac xiqdiga ugu badan ee aan arkay wax la qoray isaga ka muuqdo wuxuu leeyahay markuu wadaadkii hore ammaanay faqad ajaada waafaada walakasa mukhaalafaati firqati اlictisaam albidciya wahiya ashaddu khaطaran watalbiisan watalawunan min saa'iri ahli اlbidaci fi اlbilaad alla waxa wadanka mubtadaca joogtay ayaa ka daran buu leeyay bima fiiha asuufiyatu wagayruha wagayruha kaiir واي من الإخوانيين والتبليغيين وصي قرية داش داش فهم مع كل بدعة فتشاهد وهم مع الإخوان وتجد في صفوفهم القاعدة والشباب وتراهم يعادون أهل السنة المحضة ويبذلون الغالي والرخيص وكل طرق وسوى ذي وذي وذي يمشى آد أن لا يملها لا يبوح كمدة يعني لا تكفير عين كيسي هذين نقوم وإذا مركاسي دي سجن نيادي سيوح وقتش يدون بينه كجير دو دوناي أما دي كل حين دوناي waxyaabaha markaa cajaa'ibka waxaa ka mid a hadalkan wataraahum yucaaduuna ahla sunnati almaxda wayubdiluuna alghaaliya wاlrakhiisa waay وكل الطرق والوسائل الممكنة لهم في صرف الطلاب السلفيين عن المنهج السلفي وطلب العلم ولو وقع بعد ذلك في أي واد من أودية الضلال والبدع الهدف هو الإقصاء عن أهل السنة وإفتانه عن السنة المحضة هذا الكاسي خلاصديس وحوي waxay ku soo wuxuu ku soo ururaya iyagu waxa dantooda ay tahay in hadal isku keenin dadka kala dagaalamaan diinta diinta iyo waxay kala dagaalamayaan hagaagsanaanta wixii lumaya markaa yeelkii ay iyagu markaas ku soo ururiyeen ayaa markaa hadalkiisaas ku qoray hadal kale oo aan la yaabo uu leeyahay waxa kamid ah ittafaqa ahlu ahlu da'wati salafiyya وهذا الكيسي اتفق أهل الدعوة السلفية شرقا وغربا بلا ديرك في رسالة ذلك نكو قرية ورقة نكو يلا اتفق أهل الدعوة السلفية شرقا وغربا على ما ذكرت على ما على هذا المذكور waxa la soo sheegay waxa isku waafaqsan dadka dacwadda salafiga oo wada bari iyo galbeed yaa isku waafaqsan jamacada mubtadaca inay bidcuulayal yihiin dadka muslimiinta baa isku raacsan oo waa ijmaac bay ka dhigantay ama waa ittifaaq haddii la kala duwan labada eray tacriifkooda haddaba waa yahay salafiyadu soo naga odhan jirnay waa waa waxa weeyaan markaasi waa diinta ilaahay haddii lala dagaalamamay aanay gaalnimo noqon haynin illa waa kan way la dagaalamayaan salafiyadii diintii sunnihii saxda ah bay la dagaalamayaan waxay u taagan yihiin waa inay salafiyadii sunnaha la dagaalamaan buuri haddii diin looga jeedo kufr bay noqon laakiin laga yaabo inuu xisbigiisa yar uga jeedo haddii si kale loo dhigana haddaynu nidhaahno salafiyadoo dhan baa isku waafaqday bari iyo galbeed galbeed inay mubtadaca yihiin miyaanu ijmaac caadi noqdeen ilaan muslimiintaa looga jeedaaye laakiin wuxun buu uga jeedaa inta warqadda la qortay markay ugu badantay bari isagaa ugu xigo xaafaddan uu degan yahay galbeedna waxaa ugu xigo wadaadkan kale axmediyada warqadda qaybta kaga qornaa ittafaqa ahlu dacwati salafiya waa afartoodaa wey cid kale kuma jirto xaqiiqata waxaanay ugu jirin cid kale oo imika halkan kula qoran itifaaqa uu kusoo guuriyey baan jirinba markaa ijmaaca ku guntamaya afar qof oo warqad wada qoray la odhanayo ittafaqa ahlu dacwati salafiya calaa ana jamaacata alictisaam mubtadaca odhanaya isaa u dhiiranaya waa meeqaanka dadka taagan dadka markaasi muxuu aha runtii dee keenay in markaasi sidan oo kale mararka qaarkood hadalkan keenay iyo waxyaabaha lamidkaa markaa walaalayaal waxay nasiixatan kusoo gebagabaynaynaa xaqaab fiican oo mudan in la raaco جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة ووسيله دعوة او مركاسي لا اسوو كاشده دعوه الهي دراسه دينته ان دل يدبد غديسه lagu faafiyo tawxiidka iyo xaq iyo salafinimada iyo sunnahana lagu baahiyo koob koobnaanta iyo furfurnaanta iyo isqabsigana lagaga xoroobo intaa wixii aan ahayn ee khaladaad ee yimaadana iyaguna dhexdooda isbaraarujiyaan cidii kale arkataana ay baraarujiyaan baraa iyo wala gaaro ku xidhanina ma jiro inta ku xidhan ee culimada la wada yaqaano weeye ciddii magacooda ugu horreysana waa culimada imika aynu sheegana inu tirinanay magacyadooda inta imika u culimadina waa culimada soomaaliyeed aynu naqaano uun ee waaweyn hal shaksi oo ka baxsana ma jiro bal iyaga waxaa tidhahaan sammuu lana culamaa'akum bal culimadiina magacaaba ku dhaha ha isku qaadina yamane culimad soomaaliyeed bal magacaaba ku dhaha marka sheekh fulaan oo weli garhkiisu aanu hal tinoo ciraa lahayn laga reebo bal rag dacwadan u soo gaboobay oo hebel iyo hebel oo ilan dacwadu way soo jirtay bal hebel sheega dhah habal jiraana dib ma laha iska soo koro oo laakiin dacwada darafka ha ka duminine ma aragtay in la isku duubnaado dacwadan waxay taagan tahay la isku duubnaado walaaltinimadii la soo celiyo xiqdigii meesha laga saaro dadku berigii ay dacwadeenu soo korodhay baa ugu dambaysay isla salaamid la isla salaamo goorma la iska daayay salaanta iyo wixii waati faraa laga qaaday marka dadka caamada unbaa imika la salaamaayo yaa salaamo wadaad meel maraya biluu qoladii kale buu nin waliba isleeyay wallahi inaan juuq la isku odhanayn